alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsala allahu alaa muxamadi wala aali muxamed waxaa inoogu dembeeyey mawduucii ku saabsanaa ilaahay culuwigiisa iyo koraynta uu ilaahay koreeyo taasoo aynu tilmaannay adilo badan inay ku soo aroortay oo laga deliishanayo ahlucilmiguna marka ay aada yani u bastiyeen musanafaad gaarana laga qoray oo aynu tilmaannay musanafaadka laga qoray inuu ka mid yahay yani kitaabka abu cabdillaahi dahabi uu alifay ee la yidhaahdo alculuw lilcaliy alcaiim yani kitaabkaasi musanaf qayima weeye oo mawduuca culuwga wixii ku soo arooray hadday tahay aayaat iyo axaadiis iyo aqwaal ahlucilmi yani intaba uu ku soo roray wakadalika waxaa kale oo ka alifay sheikha markaysaga muwafaq ibnu qudaama saaxibu lmuqni oo isaguna alifay musanaf la yidhaahdo alculuw yani markaa isaguna kitaabkaas markaa ka qoray ahlu cilmiguna aad bay ugu dheeraadeen kutubta markaa ictiqaadka markay ka warramayaan mas'alada ku saabsan culuwiga aad iyo aad ayay markaa ugu dheeraadeen marka culamada ahlu sunna waljamaca qaatibatan waxay sugayaan ilaahay koraynta uu koreeyo oo khalqigiisa uu ka koreeyo carshigiisa ka sarreeyo kana baxsan yahay makhluuqaadkiisa ka baxsan yahay sheikha marka yani shaarixa taxaawiyaduna waa ku dheeraaday oo marka adilo badan oo ku soo aroortay marka culuwiga ayuu markaa bacdi ka mida soo raray isaga oo markaa tilmaamaya yani masaladaas ictiqaad ahaan siday u weyn tahay yani markaa doonaya inuu ku nuxnuxsado ama caddeeyo ayuu marka aqwaal badan oo ahlucilmigu ay ka yidhaahdeen ayuu aqwaal badanna ishaaray yani markaa soona raray marka istidlaalaad badan oo aayaadkii axaadiista la deliishaday aqwaasha in kastaanu markaa u tiirin yani markaa culamadii markaa tidhi badankooda calaa kulli xaal mas'alada noocaasa sidaas yadaabay tahay caqliga iyo fidradana waa lagu garan karaa sida adilada sharcigaaba loogu garan karo qolyaha maaturidiyada qolyo ka mida ayaa waxay yidhaahdeen yani shaarixa taxaawiyada iyagoo sheegaya ayay waxay yidhaahdeen wuxuu u deliishaday gacmaha markaysaga ducada in sare loo qaado ayuu u deliishaday yani mas'alada marka culuwiga iyagoo tilmaamaya in kaa loo deliishadaa inay sax ahayn sababta ina sax u ahayn ay tahay yani samadu waxay tahay waa qiblada ducada oo siday salaadu qiblo u leedahay ayaa ducaduna qiblo u leedahay oo salaadana waxaa qiblo u ah kacbada ducadana waxaa qiblo u ah samada sidaas oo kale ayay ku bushiyeen qolyaha maaturidiyada qaarkood ayay markaa yidhaahdeen laakiin markaa keligii markaa lama gaar aha istidlaalka loo deliishanayo gacmaha sare loo qaado ibnu abilciz alxanafi keligii lama gaar aha ahlucilmi badan baa u deliishaday oo uu ka mid yahay abulqasim yani ismaaciil ibnu maxamed ibnu fadli ataymi kitaabkiisa alxuja fii bayaan almaxaja waxa uu deliishanayaa oo dhintay shan boqol iyo shan iyo soddon markay hijiradu ahayd culamada shaaficiyadana ka tirsanaa waxa uu deliishanayaa gacmaha in sare loo qaado oo ilaahay markaa marka la baryayo in gacmaha sare loo taago taasi ay tilmaamayso ilaahay inuu koreeyo wakadalika ahlucilmiga kale u deliishaday waxaa ka mid a yani sheikha la yidhaahdo abu moxamed cabdullaahi ibnu yuusuf aljuwayni yani marka waalid imaam alxaramayn oo dhintay taarikhdu markay ahayd afar boqol iyo siddeed iyo soddon hijiriyadii waa imaam alxaramayn aabihii kitaabu markaysa waxaa markaa alifay oo la yidhahdo risaalatun fi ihbaati istiwaai walfawqiya waxaa aayaadka uu deliishanaya ka mid ahay wa qaala fircawnu ya haamaanu bnu lii sarxan lacallii ablugu asbaab asbaab asamaawaati faadalica ila ilaahi muusa wa inii la adunuhu kaadiba markaasaa waxa uu yidhi yani cabdillahi ibnu yuusuf aljuwayni وهذا يدل على أن موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق السماء ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا يعني سلا صحة وكورنا يا رسالة سليلاده رسالة في إثبات الاستواء والفوقية صفحة يعني صدح يا صدر مركا العلم بغنو كالرساس يدا بيقدر الشديق يعني شارح الطحاوية لفتي سوحة وكتشوابي شبهة سماد قبلة وحيوتها الدعاء مركا سوح ورنيا ilaa saddex weji buu kaga jawaabayaa wejiga koowaad waxau odhanayaa samadu qibla ay ducada u tahay axad salafka ka midi may odhan oo waxa weeye yacni markaa ducada waxa qiblo u ah samada axad salafka ka mida lagama hayo yacni xujana markaysaga ilaahay uma soo dejin arrinkaas waxaanay ka mid tahay ducadu umuurta sharciga ee diiniga ah marka ayay ka mid tahay marka qibladeedu wax ka qarsoomi kara inay samadu qiblo u tahay salafkii oo dhan wax ka qarsoomi kara ma aha wejiga labaad ee laga jawaabaya waxay tahay qibladu qiblada ducadeedu waa qiblada salaada sidaas aawadeed waxa markaa yacni sunno ah qofku markuu ducaysanayo inuu xagga qiblada u jeesto nebigana sala allahu alayhi wasalam axaadiid fara badan marar badan oo kala duwan waxaa ka soo aroortay inuu xagga qiblada ducada ula jeesan jiray cidda tidhaahda waxa weeye ducadu waxay leedahay qiblo qiblada salaada aan ahayn ama laba qiblaynu leenahay oo qiblana waa kacbada qiblana waa samada qofkaasi bidcu la yimi muslimiinta markaa jamaacadoodana waa khilaafay yacni saasuu ibnu abilciz alxanafi uu ku odhanaya sharxiga taxaawiyada wejiga kale saddexaad ee laga jawaabaya waxay tahay qiblo waxaa la yidhaahdaa wixii wejiga lala qaabilo ayaa la yidhaahdaa kacbadana wejiga ayaa lala qaabilaa hadday duca tahay hadday salaad tahay hadday dikri tahay hadday gowrac tahay hadday tahay waxa weeye ka geeridu ku soo xaadirto yacni in loo jeediyo hadday tahay ka la aasayo marka waxa weeye sidaas aawadeed ayay marka u tahay yacni wijha ay u tahay wijhatun ay u tahay istiqbaalkuna istidbaarku khilaaf marka yacni khilaafsan yahay istiqbaalkuna wixii wejiga lala qaabilo ayaa la yidhaahdaa yacni marka istiqbaal yacni meesha la qaabilana waxaa la yidhahdaa qibla ayaa la yidhahdaa istidbaarkuna waxa weeye waa cagsigiisa marka calaa kulli xaal yacni marka in la yidhaahdo yacni samada ayaa qiblo ah waa arrinaan marka xaqiiqa ahaan iyo majaaz ahaan midnaba markaisaga waxa saa'iq u ahayn marka calaa kulli xaal si fiican ayuu markaisaga mas'alada noocaas ah yacni u caddeeyey oo u tilmaamay in waxa weeye qibladu qiblada du- ducada qibladeedu inay qiblada salaada tahay waa mas'alada ducada ku saabsan yacni saas iyada ah ayuu markaysa waxa markaa kaga jawaabay cafwan wuxuu ku saabsan yahay hadalka yacni waxaan tilmaamayaa hadalka ku saabsan yacni cabdullahi bn yuusuf aljuwayni isagu markaa ducada markaa kuma saabsanayn kaan soo naqliyey waxa uu ku saabsanaa yacni fircawn inuu u sheegay nebi muuse marka kaasi waa ka yara duwan yahay laakiin shubho kaloo markaysaga waxa qaarkood ay yidhaahdaan yacni marka ayay taas qudheedu burinaysaa shubhadaasoo markaysa waxaan markaa ah arrinka ku saabsan ilaahay inuu koreeyo waa waa ictiqaadkii fircawn bay yidhaahdaan taa nooca yacni marka in sidaas la yidhahdo qudheeduna waa baatil ictiqaadkii fircawn ma aha in la yidhahdo ilaahay waa koreeyaa ee waa sarreeyaa ee waa ictiqaadkii ambiyada ilaahay oo dhan iyo markaysaga mu'miniinta yacni milladaha iyo diimuhuna markaa isku waafaqeen shaarixa taxaawiyaduna waa sheegay oo waxa uu yidhi markaa daliilka lix iyo tobnaad markuu sheegayey ikhbaaruhu tacaala can fircawna anahu raama sacuuda ila asamaai liyatalica ila ilaahi muusa fayukadibuhu fima akhbarahu yacni markaa fircawn waxa uu beeninayaa wuxuu uga warramay nebi muuse oo min annahu subxaanahu fawqa asamaawaati faqaala yaa haamaanu ibnu lii sarxa markaasuu aayadda sheegay markaasuu wuxuu yidhi faman nafa alculuwa min aljahmiyati fahuwa fircawniyun waman asbatahu fahuwa muusawiyun muxammadiyun kii culuwiga markaysaga waxaa dafiraa yacni jahmiyadu ka mid ahaa oo jahmiyada ka mid ahaaday isagu waa fircawni oo bimacnaa waxa weeye sidii fircawn u dafirsanaa buu isaguna u dafirsan yahay kii culuwiga sugaana waxa weeye ambiyadii ilaahay buu dariiqooda raacay oo waxa weeye waa mid muuse iyo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam loo nisbeeyey ahlu cilmi badan oo kalena saasay markaa u tilmaameen oo qisada ay uga daliishadeen inuu nebi muuse culuwiga ilaahay markaa sheegay oo markaa yacni sheikhan imaam yacni imaam alxaramayn aabihii ayaa ka mid oo risaaladiisa ku sheegay waxaa kale oo markaysaga ka mid ah abulxasan alashcari kitaabkiisa la yidhaahdo kitaabkiisa la yidhaahdo alibaana can usuuli diyaana ayuu isaguna ku sheegay oo in waxa weeye culuwiga ilaahay koreeyo nebi muuse inuu u sheegay yacni markaa fircawn u sheegay oo ambiyada ilaahay waxay isku waafaqsan tahay marka ay tahay sidaas iyada ah ayuu markaa sheegay وكذلك مرك عبد القادر الجيلاني كتاب كيسا لا يراد الغنية لطالب الحق وحو يرادا يعني علو إلهي كوريو يعني كتاب كستو إلهي سود جينا وكسونا رسول كستو صادرين والله صادرين سلا سيدا أبو يري سلا سيدا أيو مركا يري تطبضنا أول اسم شاكتا اعتقاد كيسا اعتقاد أنا عين أي قبان وشقا مركا اعتقاد كيسا مركا قملها مركا وحوية ictiqaadkii cabdulqaadir aljailani ictiqaad khilaafsan bay rumaysan yihiin haddana waxay u nisbo sheeganayaan inay waxa weeye yacni isaga markaa inay muriidiintiisii iyo dadkii markaa ku taxnaa inay yihiin sidaas iyada ah ayay haddana sheeganayaan marka calaa kulli xaal ictiqaadkiisi aad bay uga fog yihiin waxaa ka mid ah ahlucilmiga kale ee sheegay yani abulqasim yani markaa ataymi kitaabkiisa alxuja fi bayaan maxaja isaguna waxa uu ku sheegayaa sidaas si la-eg buu ku sheegaya oo waxa marka uu tilmaamayaa koraynta ilaahay koreeyo inuu nebi muuse u sheegay fircawn u sheegay sidaas iyadaa buu markaysaga ku tilmaamaya aayadda lafteeduna ay daliil u tahay culuwiga ilaahay koreeyo marka abulxasan alashcari hadday tahay hadday tahay waxa weeye markaa yani marka cabdullahi bn yuusuf aljuwayni hadday tahay imaam alxaramayn aabihi hadday tahay waxa weeye markaa yani yani marka hadday tahay cabdulqaadir aljaylani hadday tahay aimo kaloo badan hadday tahay shaarixa taxaawiyada ahlu cilmi badan ayaa mas'alada noocaasa saas uga daliishaday marka waxa weeye cidda yani culuwiga diidaysaa yani ma aha ictiqaadkii fircawn inay markaysagaa ka fog yihiin ma aha ee ictiqaadkii fircawn oo kaley taa kala mid yihiin suuradaas ay kala mid yihiin marka calaa kulli xaal sidaas iyada ah ayaa adilada markaa yani ay ku tusinaysaa ilaahay inuu koreeyo khalqigiisana ka baxsan yahay waana mas'alada markaysagaa nusuustu in badan inoo tilmaamayso adilada kusoo aroortayna aad iyo aad ay u badan tahay ama in la yidhaahdo waxa weeye waxaa lagu xambaaraya anwaacda culuwiga qayb ka mid ah yani markaa ta noocaasi waa kalad ee waxa weeye ilaahay si walba oo u koreeya daat ahaan buu u koreeya qadri ahaan iyo sharaf ahaan buu u koreeya awood ahaan buu u koreeya si walba ilaahay waa u koreeya yani saddexda markaysaga weji ee culuwiga mid walba waa u koreeya ayaa la odhanaya taasna adilada oo dhan ayaa markaa inoo tilmaamaysa wax markaa yani khilaafsan bacdu mutashaabihaad ay cuskadaan waa jiraan oo sida waxa weeye maciyada ilaahay marka uu khalqigiisa la mac yahay miyana culuwiga diidan in la yidhaahdo jawaabteedu waxay tahay yani maciyada ilaahay khalqigiisa la mac yahay ma diidayso ilaahay inuu koreeyo diidi mayso sababta inay u diideen waxay tahay maciyadu markaysaga maciya daatiya ma aha ee waa maciyatu markaysaga bilcilmi waalqudra yani marka inay awoodda iyo ogaalka inuu kula mac yahay saasaa laga tilmaamaya sidaasna waxaa kuwa isku waafaqsan ahlu sunna waljamaaca ayaa markaa isku waafaqsan ahlu cilmi badan baana soo raray ijmaacyadaas oo waxa weeye uu ka mid yahay ibnu cabdilbar xaafidu lmaqrib oo dhintay taarikhdu markay ahayd afar boqol iyo saddex iyo lixdan hijriyadu markay ahayd kitaabkiisa atamhiid la yidhaahdo waxa uu ku soo rarayaa in waxa weeye saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii inay isku waafaqeen oo isku ku ijmaaceen in waxa weeye nusuustan maciyada ku soo aroortay inay tahay maciyatun bilcilmi inuu ogaalka kula mac yahay sidaas iyadaa macnaheedu inay tahay ay ku ijmaaceen saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii ayaa markaysaga uu ku soo raraya wakadalika culamada kale ee soo raraysa waxaa ka mid ah ijmaacaas ku soo raraysa ibnu kasiir kitaabkiisa tafsiirkaa labada aayadood ee markaysaga maciyada caamkaa ku soo arooray ama xadiid iyo markaysaga waxa mujaadala ku kala jira yani inay xadiid inay ta mujaadalo tahay aan filaya yani markaa aayadda markaa qad samic ku soo aroortay oo ilaahay maciyadiisa markaysaga waxaan markaa sheegaysaa yani taas waxa uu ku keenaya o odhanaya maciyadani waa bilcilmi waxaana aayadda lagu bilaabay cilmi waxaana lagu khatimay cilmi yani maciyadan ku dhex jirtana waxaa looga jeedaa inuu ogaal ahaan ula mac yahay inuu ogaal ahaan ula mac yahay baa markaysagaa loola jeedaa arrinkaasna waxaa soo naqliyey buu odhanaya hayru waaxid hayru waaxid min ahli lcilmi ayaa ijmaac ku soo raray arrinkaana hayru waaxid min ahli lcilmi ayaa markaysa waxaa markaa ijmaac ku soo raray in waxa weeye maciyadani ay tahay maciyatun bilcilmi marka ibnu kasiir waxa uu tilmaamayaa yani suuratu qad samic sharaxeeda hayru waaxid min ahli lcilmi inuu ijmaac ku soo raray in maciyadan looga jeedo maciyatun bilcilmi wakadalika waxaa kaloo ka mid ah abu cumar adalmanki oo culammadii sunnada ka mida sheikh markaysaga maalikiyana ahaa ayaa isaguna waxa uu soo raray ijmaac buu ku soo raray in maciyada looga jeedo maciyatun bilcilmi wakadalika taqyudiin ahlucilmi badan baa saa ku soo raray marka ijmaacyada ahlucilmigu soo rareen ee ahlu sunna isku waafaqsan yihiin maciyadan inay tahay maciyatun bilcilmi oana ahayn maciya daatiya aynay ahayn yani waxa ay ku tusinaysaa inayna ka hor imanayn nusuusta sheegaysa ilaahay culuwigiisa iyo korayntiisa markaysagaa sheegaysa wakadalika yani waxa weeye xadiidka markaysaga faina allaha qibala wajhihi faina allaha qibala wajhihi xadiidkaas oo kale waxaa dhici karta inay deliishadaan yani bacdu nnaas oo aaminsan inuu ilaahay marka ana allaha bidaatihi fi kulli makan marka cala kulli xaal lakin xadiidku daliil uma aha sababta aanu daliil u ahayn waxay tahay yani xadiidku waxa uu sheegayaa ilaahay baa markaysaga yani soo qaabilayo wejigiisa soo qaabilsan wejigan kan musalligee tukanaya ayuu wejigiisa soo qaabilayaabaa laga tilmaamaya laakiin loogama jeedo yani waxa weeye in la sheegayo yani markaa loogama jeedo kacbaduu joogaa ama kacbada meel ka sokaysuu joogaa iyo wax lamida markaysaga laga tilmaami maayo naska markaysaga tashaabuh baa ku sugan nusuusta muxkamaadkaana loo celinaya macnahay u noqonaysaana waxay tahay fa ina allaha qibala wajhi ay muqaabila wajhi wejigiisa ilaahay waa mid soo qaabilaya oo yani markaa waktiga uu rabbi la munaajoonayo ilaahay la munaajoonayo addoonku oo uu salaada tukanayo ilaahay waa soo qaabilaya inuu soo qaabilayaana ma diidayso inuu sarreeyo oo korreeyo markaysagaa ma diidayso taas yadaa ma diidayso waata kale markaysaga mushkil bay ku tahay hadalka ku saabsan in allaha bidaatihi fii kulli makaan waayo waxaa la diiday qibladii in loo tufa candhuufta waxaana loo cileeyey fa ina allaha qibala wajhihi waxaana markaysagaa loo fasaxay inuu xagga bidix ku loo fasaxay haddii la yidhaahdo waxa weeye haddii la yidhaahdo yani waxa weeye in allaha bidaatihi fii kulli makaan haddii la yidhaahdo waxa markaysaga waxaa ay noqonaysaa in la yidhaahdo xagga qiblada iyo xagga bidix iyo xagga midig iyo meel walba waa joogaa marka waxa weeye macnaha noocaasana xadiisku ma tilmaamin marka sidaas aawadee haddii geesna la fasaxay oo la yidhi candhuufta ha ku tufo yacni geesna la yidhi markaysaga ayaanu ku tufin farqi inuu ku sugan yahay baa markaysaga ay ku tusinaysaa sharfis markaysaga kacbada la sharfayo ayaan la yidhi markaysaga candhuufta ha ugu tufina sidaas iyadaa loo yidhi marka sidaas aawadee in allaha bidaatihi fii kulli makaan daliil uma aha bacdi ishkaal baa ku yaro sugan ama tashaabuh baa ku yaro jira nusuusta muxkamaadkaa loo celinayaa yacni ilaahay wejigiisa inuu soo qaabilsan yahay ka laazimi mayso inaanu sarraynin yacni ka laazimi mayso isagoo sarreeya ayuu ilaahay wejigiisana soo qaabilaya kaa tukanaya ee markaysa waxa rabbi la munaajoonaya salaaddii tukanaya marka waxa weeye xadiidkaasna sidaas iyada ah ayaan marka wax daliili yacni marka ugu jirin marka calaa kulli xaal waxa uu shaarix yani marka uu yihi yani طaxaawi wa huwa mustagnin can اlcarshi wama duunahu wa huwa ilaahay mustagnin waa mid ka maarmay oo ka kaaftoomay can ilcarshi carshiga iyo wamaa duunahu waxa carshiga ka sokeeya oo khalqigiisa ahaaday ilaahay waa ka maarmay oo uma baahna muxiiطun bikuli shayin shay kasta ilaahay waa koobay wa fawqahu shay kastana ilaahay waa ka koreeya yani nusaka qaarkood waxa markaa ku sugan muxiiطun bikuli shayin fawqahu oo waxa weeye markaysaga waawgu dhaco ayaa markaa ku sugan nusqooyin qaarkood saasaa kusoo aroortay qaar kalena waaba kusii tasarufeen oo sida markaysaga wadaadka qunaymi yani markaa ka uu sharxay طaxaawiyada uu sharxay wa bima fawqahu buu isagu qoray laakiin sida shaarixa طaxaawiyada waa tilmaamayo sheikhulalbanina markaysagaa tacliiqaadkiisa uu ku leeyahay taxaawiyada matnigeeda sheikhulalbanina markaysagaa uu ku sheegay taxaawiyada tacliiqaadkiisa uu ku leeyahay waxaa marka ay tilmaamayaan nusakha badankooda inay ku soo arooreen yani sheikhulalbanina uu ku sheegay taxaawiyada tacliiqaadka uu ku leeyahay in nusakha badankooda ay ku soo arooreen wa fawqahu owowgu sugan yahay sidaas aawadee nuskhada yani markaa fawqahu keliya qoraysa owowga ka tegaysa yani nusqadaasi waa shaaddo oo bimacnaa waxa weeye markaa xagga macno ahaan iyo xagga markaysa waxaad markaa yani lafdi ahaan markaa dirkaba shaad bay u tahay marka nusqada saxiixada ah ee nusakha badankoodu ay ku sugan yihiin waa fawqahu weeyi yani sidaas iyada a weeyaan sida shaarixa taxaawiyadana markaysaga caddaynayo marka waxa weeye muxiiطun bikulli shayin ilaahay shay kasta waa koobay wa fawqahu ay wa fawqa kulli shayin shay kastayna ilaahay waa ka koreeya waqad acjaza waa cajsi geliyey can ilixaadati koobis buu ka cajsi geliyey khalqahu khalqigiisa ayuu inay koobaan ka cajsi geliyey oo khalqigiisu ma koobi karayaan ilaahay wanaqulu ina allaha itakhada ibraahiima khaliila wakalama allahu muusa takliima wanaqulu waxaan odhanaynaa ina allaha ilaahay itakhada wuxuu ka yeeshay ibraahiima ibraahim khaliilan khaliil buu ka yeeshay bimacnaa miduu jecel yahay buu ka yeeshay aad u jecel yahay wakalama allahu ilaahay waa la hadlay muusa nebi muuse takliiman la hadal buu la hadlay iimaanan waxaanu sidaa u odhanaynaa markaysagaa rumayn aanu rumaynayno iyo wa tasdiiqan yacni markaa rumayn aanu rumaynayno iyo wa tasliiman nabadgelin aanu nabadgelinayno nusuustii ku soo aroortay oo ta'wiil iyo wax la mida aanan isugu dayaynin wuxuu halkan aynagu sheegayaa laba sifo oo sifaadka ilaahay ka mid ah waa sifatu alkhulla wa sifatu altakliim yacni sifada markaysagaa la hadalka uu ilaahay hadlay ee uu nebi muuse la hadlay amaba ilaahay inuu hadlo iyo inuu ilaahay yacni markaa khalqigiisa qaarkood jeclaado bal ee markaysagaa yacni nebi ibraahim inuu jacayl aad u xeeldheer jeclaaday yacni markaa sidaas labadaa sife ayuu inoogu sheegaya sifaadkana markaysaga ahlu sunnuhu waxay qabaan ariiq keliya la marinayaa oo qaacidadoodu waxa weeye alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaadka qaar waxaa laga yidhaahdaa kuwa kalena laga odhanaya haddii sifaadka qaarkood laga yidhaahdo sidoodaa loo rumaynaya daahirkoodaana lagu socodsiinaya macnahoodana waa la rumaynaya kuwa khalqigana ma shabahaan sidaasaa loo ictiqaadinaya haddii markaa la yidhaahdo yani waxa weeye kuwa kalena in sidaas oo kale la yidhahdo ayaa laazim ah sifaadka ilaahay haddii la yidhahdo qaarkood waa xaqiiqo in la yidhaahdo kuwa kale waa majaaz sax ma aha ee sida qaarkood xaqiiqo loo yidhi kuwa kalena in la yidhahdo waa xaqiiqo ayaa ka laazimaysa alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaatka qaar waxa laga yidhaahdo ayaa sifaadka kalena laga odhanaya ahlucilmiguna sidaas iyadaa waa sheegeen oo markaysagaa waa tilmaameen risaaladii haddeer aan sheegayay ee ku saabsaneen risaalatu fii ihbaati alistiwaa'i waalfawqiya waxa uu ku odhanayaa markaysaga waxaan marka abu muxamed cabdullaahi bnu yuusuf aljuwayni waalidu imaami alxaramayn marka uu sheegayo sifaatka ka warramayo waxa uu odhanayaa walaa farqa bayna alistiwaa'i waalsamci walaa bayna alnuzuuli waalbasari alkullu warada fi nnasi bimacnaa qaacidadii hadda aynu sheegaynay alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin buu ishaaraya oo waxa uu leeyahay farqi u dhexeeya istiwaaga iyo samciga ma jiro haddii samciga la sugo lana yidhaahdo waa xaqiiqo istiwaagana waa in la sugaa lana yidhaahdaa waa xaqiiqo haddii basarka la sugo lana yidhaahdo waa xaqiiqo nusuulkana waa in la sugaa lana yidhaahdaa waa xaqiiqo sidaas iyadaa markaysaga wey marka waxa sifaadka qaar laga yidhaahdo ayaa kuwa kalena laga odhanaya sifaadka ilaahayna markaysagaa jumle ahaan ayaa markaysagaa loo loo garanaya macnahooda laakiin tafaasiisha iyo kayfiyada iyo qaabka waxa ku saabsan markaysagaa la garan maayo yacni arrinkaasna waxa weeye imaam alxaramayn aabihii wuu caddeeyey oo abu moxamed aljuwayni waxa markaysagaa odhanayaa yani waxa uu odhanayaa markaysagaa macaanida sifaadka waa garanaynaa macaanida sifaadka garashada markaysagaa aynu garanaynaa in kayfkooda iyo qaabkooda aynu garanno keensan mayno oo qolyaha shaacirada markuu radinayo waxa uu odhanaya laa rayba ina naxnu waإiyaahum mutafiquuna calى ihbaati صifaati اlxayaaةi wالsamci wاlbasri wاlcilmi wاlqudrati wاliraadaةi wاlkalaami lilah wanaxnu qaطca la nacqilu min alxayaaةi ila hada اlcardi aladi ila hada اlcaradi wey ila hada اlcarض aladi yaqumu bأjsaamina wakadalika la nacqilu min aلsamci wاlbasri ila acraaضa تقوم بجوارحنا فكما إنهم يقولون حياته ليس بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك هي صفات كما تليق به لا كما تليق بنا فكذلك نقول نحن حياته معلومة وليست مكيفة وليست مكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس جميع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواءه ونزوله ففوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت, كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر فإنهما معلومان ولا يكيفان وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحرفة بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق بل كما يليق بعظمته وجلال صفاته معلومة من حيث الجملة من حيث الجملة والتفصيل غير معقولة من حيث التكييف والتحديد فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه مبصرا من حيث الإثبات والوجود من حيث الإثبات والوجود أعمى من حيث التكييف والتحديد وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه به ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل ولا فرق بين الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر الكل ورد في, في النص الكل آه ورد في النص ساوح وقرنا رسالة, رسالة في إثبات الاستواء والفوقية صفحة صدحية تضباطا إلى أفرية تضباطا mar dambe hadalkaasoo kale waa soo celinaya waxa uu ku sheegayaa safxadda koob iyo siddeetan ayuu markaa ku sheegaya culuwiga ilaahayna waa tilmaamayaa halkaas markaa mar labaad uu kusoo celinaya marka calaa kulli xaal yani sifaatka ilaahay yani isku dariiq ayaa la mariya waana inagii nuquul hore soo sheegnay oo ahlucilmigu markaysaga ay ka yidhaahdeen waa inagii markaysagaa soo sheegnay oo imaamu tirmidi yani markaa waxa weeye uu tilmaamayo tashbiih in la yidhaahdo marka la yidhaahdo sifada makhluuq iyo sifada khaaliq waa isku mid laakiin sifada haddii la sugo leeyaha takhaaliqa lama takhaaliqu ta makhluuqa lama mid aha inay tashbiih ahayn yani sifadana magaceeda la magaceeda iyo macnaheedaba la sugo inay tashbiih ahayd waa kii markaysagaa hore usoo sheegay hadalkaas markaysaga waxaan markaa waxa uu ku tilmaamayaa mala waxaan u nisbeeyaan filayaa araddu cala aljahmiya qaybta dambe ee kitaabka laakiin waxa uu ku keenayaa kitaabu zakaa buu ku dhex keenayaa kitaabu zakaa ayuu hadalkaas markaysagaa ku odhanaya xaji sadaqada ku saabsan markuu sharxayo ayuu markaysaga waxaan markaa ku odhanaya oo waxaan filayaa raqamka xadiidku inuu ahaa yani lix boqol iyo laba iyo lixdan tirmidi xadiidka markaysaga waxaa lix boqol iyo laba iyo lixdan sharaxiisa ayaa eegi doontaan oo sadaqada markaysaga waxaan markaa xadiid ku saabsan ayuu saas yadaa ku- ku tilmaamaya wakadalika markaysaga ahlucilmiga kale ee iyaguna saas oo kale tilmaamay isxaaq ibnu rahweyhi baa ka mida yani marka waxaa ka mida qiwaamu sunna ka mida culamo badan oo ahlu sunnaha baa ka mida cala sabiili tamhiil baynu uga jeednaa culamadaynu sheeg sheegayno laakiin aqwaashu keligood inay yidhaahdeen loogama dan laha marka labadan sifo wuxuu usoo gaar yeelay yani bacdi baa markaysagaa diiday oo nin la yidhahdo jacdi ibnu dirham ayaa markaysagaa xooe qarnigii yani labaad ee hijriga ayuu markaa diiday oo markaa yani uu yidhi khullo ilaahay lagu sifayn maayo hadalna lagu sifayn maayo dabadeedna markaysaga waxa markaa ninkaas waa la dilay oo nin la yidhahdo khaalid ibn cabdillaahi alqasri ayaa markaysagaa dilay dilay oo waxa weeye amiir ahaayo markaysagaa ciraaq iyo dhulkaas yani markaysagaa barasaab ka ahaan jiray ninkaas ayaa markaysa waxaan markaa dilay oo maalin markaysa waxaan markaa ciida oo udxiyo ah ayuu markaysa waxaan markaa ninkaas uu dilay markaasuu dabeedna adigu markaa hadal uu yani markaa ayuha nnaasu daxuu taqabal allahu daxaayaakum fa inii mudixun biljacdi ibni dirham yani ugamana jeedo udxiyo la cunaye wuxuu ka tilmaamayaa uun markaysa waxaan markaa inuu maanta dhiiggiisa daadinayo yani markaa xumaanta uu la yimi ee uu markaa diiday laba aayadood oo qur'aanah macno ku soo arooray uu diiday oo waayo ninkaasi waxa uu ihi in allaha lam yatakid ibraahiima khaliila walam yukallim muusa takliiman marka labadaba markaysagaa waxa uu diiday oo uu inkiray yani laba arrin oo uu markaa ku sugay laba aayadood oo qur'aana ilaahay ku sugay ayuu markaa inkiray sidaas aawadeed baa markaysagaa yani lagu gaalnimo xukmiyey oo gaalnimaa loo dilay sidaas yadaa ayay markaa ahayd marka ta'wiilaadka yani cidda la timi markaysaga waxay ahayd yani jahm ibnu safwan iyo bishr ilmarisi iyo markaysaga jacd ibnu dirham iyo qolyahaasaa ta'wiilaadka la yimi ta'wiil ka horreeyey lama aqoon haddii la arko markaysaga ta'wiilaadka khalafku markaysaga ay awilayaan yani badankoodu waxay muqtabas ka yihiin bishr ilmarisi iyo jacd ibnu dirham iyo qolyahaasay muqtabas ka yihiin qaalibka ta'wiilaadka markaysaga muta'akhiriintu sheegaanna waxay yihiin waa ta'wiilaadkii uu la yimi bishr ilmarisi oo uu ku radin jiray daarimi shiikhii loodhan jiray yani marka uu ku radin jiray oo kitaabka markaysagaa naqdiga la yidhaahdo uu ka alifay yani marka musanafkaas uu ka alifay marka ta'wiilaadkii lafteedii baa markaysagaa lasoo naqliyey oo waxa weeye ninkaa bashir marisi la yidhaahdo yani markaa ayaa ugu horreeyey oo markaysagaa raggii ugu horreeyey ka mid ah marka mutaakhiriintuna halkaasunbay kasoo farcameen oo ay kasoo qaateen marka calaa kulli xaal yani ta'wiilaadka nusuusta la awilayaa ee sifaadka ilaahay la awilayaa yani markaa sax ma aha horena waa inagu usoo maray ta'wiilaadka nusuusta la awilayaa inay tahay arrinka markaysa waxaan markaa millooyinka iyo diimaha fasahaadiya inuu yahay waa inagii hore usoo tilmaanay ee usoo maray marka ilaahay waa hadlaa waxaanu ku hadlaa markaysagaa kalaam xaraf iyo sawda buu ku hadlaa yatakalamu idaa shaa wamataa shaa wa kayfa shaa yatakalamu bixarfin wa sawt yacni ilaahay waa hadlaa oo waxa uu goortuu doonuu hadlaa siduu doonuuna u hadlaa wuxuu doonuu ku hadlaa kalaamku mashii'adiisuu ku xidhan yahay xaraf iyo sawd buu ilaahay ku hadlaa cidduu doonee khalqigiisa ka midana ilaahay waa maqashiya sidaasna waxay tahay ictiqaadka ahlusunna waljamaca ay qabaan waana sida markaysagaa nusuustu markaa inoo tilmaamaysay aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebigaba sala allahu alayhi wasalam laga daliishanayo weeyaan horena waa usoo marray markaa sifada kalaamka waa midda labaad ee kullada markaa sifada la yidhaahdo iyo maxabada iyo jacaylka ilaahay waa u sugnaatay laakiin waxa weeye sida ilaahay u hadlo iyo sida wax u jecel yahay lama mid aha sida makhluuqu u hadlo iyo sida makhluuqu wax u jecel yahay lama mid aha asalka sifadu waa u sugan tahay laakiin waxa weeye kayfka iyo qaabkeeda garan mayno nooca markaysagaa khalqigana markaysagaa ma shabahdo oo markaysagaa lama mid aha saddexdaa arrin waa in la isku daraa kow sifada soo aroortay waa in sideeda loo rumeeya amiruuha kamaa jaaat lafdan wa macnan siday markaysagaa usoo aroortay u mariya ugu dareeriya lafdan wa macnanna u rumeeya macnaheedana waa la garanaya waa midda labaad ee markaysagaa ariiqa labaad waa in la yidhahdaa sifadani lama mid aha sifaadka khalqiga oo laysa ka milihi shay ayaa ilaahay yidhi waa midda saddexaade waa in la yidhaahdaa midaynu qaabkeeda garanayno ma aha waayo ilaahay wuxuu uhi walaa yuxiituuna bihi cilma yacni marka ilaahay aqoon ku koobi maayaan aqoon ilaahay ku koobi maayaan kayfka in laysku taxallujiyana ma aha maadaama kayfkii iyo qaabkii aynaan garanayn waxayna culammadu yidhahdaan alqawlu fi sifaati kaalqawli fi daat sifaatka waxaa laga yidhaah waxaa daatada laga yidhahdaa sifaatkana laga odhanaya oo sida la garanayo ilaahay in daata u sugnaatay aan kuwa khalqiga la mid ahayn baa sifooyin ugu sugnaadeen sifooyinka khalqiga aan la mid ahayn sidaa yacni ilaahay isugu keen sifeeyey waa inaynu u rumayna hadduu yidhaahdo gacmaan leeya hadduu ilaahay markaa yacni uu yidhaahdo yacni laba gacmood baan leeyahay waa in la yidhahdo laba gacmood buu leeyahay laakiin labadaa gacmood labada gacmood ee makhluuqa lama mid aha gacmaheenoo kalena ma shabbahaan oo lama mid aha waa in la yidhahdaa laakiin sidaa uu isugu keen sheeguu yahay hadduu yidhaahdo waxa weeye markaa khalqiga qaarkood baan jeclahay waa in la yidhahdo wuu jecel yahay laakiin sida uu jecel yahay sida makhluuq wax u jeclaado lama mid aha yani waa saas oo kale marka waxa weeye yani sifooyinka yani dariiqa daatada la mariyey baa markaa la marinaya sida daatada loo sugayo oo xagga jumle ahaan u laga sugayo macna ahaanna loo garanayo laakiin kayfkooda iyo qaabkooda aan la garanayn dawaadka khalqigana aanu la mid ahayn sidaas iyadaa waa in loo rumeeyo sifada markaa kullada la yidhaahdo inuu ilaahay aada u jecel yahay ibraahim waxaa la mida nebi maxamedna sala allahu alayhi wasalam ilaahay khaliil buu ka dhigto aad buu u jecel yahay taana waxay ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu alayhi wasalam ee saxiixa ah ayay markaysagaa ku soo aroortay marka sidaas iyadaa yani markaa taasina weeyaan wanaqulu in allaha ittakhada ibraahiima khaliila waxaan odhanaynaa ilaahay waxa uu ka yeeshay ibraahiima ibraahim khaliilan yani miduu aada u jecel yahay buu ka yeeshay wakallama allahu ilaahay waa la hadlay muuse nebi muuse takliiman la hadal buu la hadlay takliimantaasi waxay markaa yani rafcinaysaa in la yidhaha waa majaaz oo la yidhahdo dariiqa uu kula hadlay yani waxa weeye malag buu usoo diray oo la hadlay iyo wax la mida ixtimaal noocaas oo kale in la geliyo waxaa ka saaraysa majaazka waayo culamada luqada qaarkood waxay yidhaahdeen yani marka ina alficla ida ukida bimasdarin intafa almajaazu bilijmac haddii markaysagaa ficilka lagu akido masdar majaazkii meesha waa ka baxayaa oo xaqiiqu u tacayunaya waana laisla ogoliyo laisku waafaqsan yahay inuu waxa weeye majaaz meesha ka baxayo oo uu xaqiiqo ilaaba ilaa noqonayo iimaanan waxaan u odhanaynaa sidaas rumaynaanu rumaynayno wa tasdiiqan iyo rumaynaanu rumaynayno wa tasliiman iyo nabadgelin aan nabadgelinayno oo nusuusta ku soo aroortay aanan markaa diidaynin shaarixa taxaawiyadu waxa uu soo aroorinayaa mas'alo masaladaasi waxa weeyaan axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam ee salliga ku soo aroortay waxay tilmaamaysaa allahuma salli calaa muxamedi wacala ali muxamedin kama sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahima wabaarik calaa muxamedi wacala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahima wacala ali ibraahim riwaayaadka qaarkoodna markaa aalka aalka ibraahim iyo ibraahim ma kulminayso ee mid ahaan unbay sheegaysaa marka masalada noocaasa waxa la isweydiiye o la yidhi yani waxaa la yaqaanaa mushabbaha iyo mushabbahu bihiga ka wax lagu shabahayo iyo kan markaa la la doonayo mushabbaha ah ee cid kale in lagu sii shabaho la doonayo labada had iyo jeer sifada waxa lagu la yskaga shabahayo waxaa ku xeel dheeraansho badan ama ku xoog badan mushabbahu bihiga haddaad tidhaahdo waxa weeye fulan yani fulanun kalasadi fi shajaacati ninka hebel la yidhaahdaa libaaxuu la mid yahay xagga geesinimadu kala mid yahay waxay isweydiin le geesinimadu layskaga shabahay ama layskaga maakubay yacni markaa hebel iyo libaaxa keebay ku xoog badan tahay waxay ku xoog badan tahay libaaxay ku xoog badan tahay mushabbahu bihiga ka wax lagu shabahayo kaasay ku xoog badan tahay haddii la yidhaahdo yacni markaa fulaanun kalqamari fi lwadaa'ati waalxusni hebel dayixuu la mid yahay xagga markaysagaa yani nuurka iyo siduu u iftiimayo dayax baad moodaa haddii caynkaas la yidhaahdo yani iftiinku ma hebel buu ku xoog badan yahay oo isagaa markaysagaa iftiin badan mise dayaxaa markaa iftiin badan mahe mushabahu bihigoo ka wax lagu shabahayaa ayaa iftiin badan marka idan waxaa la yaqaanaa mushabahu bihiga ka wax lagu shabahayo kaasaa sifada had iyo jeer wax lagu- layskaga shabahayo ay markaa ku xoog badan tahay oo aad iyo aada ugu quwo badan tahay marka ishkaal baa la isweydiiyo ishkaalku waxa weeye fadligu nebi moxamed iyo nebi ibraahim keebuu labada kusii badan yahay labadaba fadli badani waa u sugnaadeen ambiyadana labadooda ugu khayr badan laakiin fadligu labada keebuu kusii badan yahay dee nebi moxamed buu kusii badan yahay haddaba nebi moxamed sidee looga dhigay marka isagaa mushabbah mushabbahu bihigiina ibraahim looga dhigay yacni mushabbahu bihigana la yaqaano inay sifadu had iyo jeer isaga ku xoog badan tahay ya marka waxa weeye ishkaalka noocaasay culimmadu isweydiiyeen ishkaalkaas marka ayuu soo aroorinayaa shaarixa taxaawiyaduna waxaanu tilmaamayaa markaysagaa culammadu inay jawaabo dhowra kaga jawaabeen yacni halkanna inaan lagu bastin karin waxa ugu fiican buu marka uu yidhi in la yidhaahdo aalka ibraahim ambiyadii baa marka isagaa ka mid a oo waxa weeye markaysaga aalka ibraahim ambiyada ku sugan yani nebi moxamed sala allahu alayh wasalam aalkiisa kuma sugna yani marka nebi moxamed aalkiisa kuma sugna oo marka la yidhi waxa weeye kamaa sallayta calaa aali ibraahim sidaad aalka ibraahimba ugu salliday ibraahim waa ka mid ambiyadii nebi ibraahim dabadii la soo diray oo dhan oo nebi moxamedna ku jiraana aalka ibraahim bay soo gudagelaysa marka nebigu xaggana waa ku jiraa xaggana waa ku jiraa markaa sidaad ibraahim iyo aalkiisoo nebi maxamedna ka mid yahay aada ugu salliday oo kale nebi maxamedna si gaara ugu sii salli marka macnuhu waxay noqonaysaa ambiyada majmuucooda oo laysu geeyey oo nebi maxamedna ka mid yahay weliba ayaa mushabbahu bihiya marka sifadii inay ku xoog badan tahay markaysagaa mushabbahu bihiga marka lafteeda waa taallaayo marka meesha waa ku suganta yacni wejiyada laga jawaabay wejiga noocaas oo kale ayaa ka mid a yacan laba weji buu ka kala dhigayaa markaysagaa taas oo aynu marka hadda isku midka ka dhignay oo waxa uu ka dhigayaa markaysaga waxa la aalka ibraahim iyo aalka moxamed baa markaysagaa labada laysku shabahayaa aalka ibraahim baana markaysaga haddii labada aal laysu eego yacni marka ambiye badani ku sugan tahay laakiin aalka moxamed dee ambiye badani kuma sugna oo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam aalkiisa dee ambiyo aan isaga ahayni dee kuma jiraan marka maadaama caynkaas iyadaa ay tahay majmuucooda markaysagaa lagu wada shabahay wejiga kale kasii fiican waa in la yidhahdo aalka ibraahim ambiyo badan baa ku sugan ambiyadaana waxaa ka mid a nebi moxamed sala allahu alayh wasalam marka nebi moxamed markaysagaa majmuuca ee mushabahu bihigana wuu soo gudagelaya waa ku jiraa xaggana waa ku jiraa majmuuca ambiyadoo laysu geeyey oo nebi ibraahimna nebi yani nebi ibraahim ka mid yahay nebi moxamedna ka mid yahay ayaa mushabahu bihiya marka sidaas aawadeed ishkaal kuma sugna oo lama odhanayo kii markaa laga fadliga badnaa sidee mushabahu bihi laga dhi loo laga dhigay yacni sidaas la odhan maayo adigu awjuh badan baa laga jawaabay tafsiilkeedana waxaa loo raajici karaa markaysagaa jalaa lafhaam yacni markaa fi salaati calaa khayri alanaam oo ibnulqayim aljawziya uu leeyahay yacni kitaabkaas ayaa markaysaga ajwibada laga jawaabay yacni markaysagaa loo raajici karaa bacdu ahlicilmi waxa ay yidhaahdeen oo kaga jawaabeen yacni kaafku tashbiihba ma aha ishkaalkana waaba ka baxsanayn hadii layaha kaafku tashbiih maaha kaafku waaba tacliil bay yidhahdeen ibnu cuthaymiin oo kale markaysaga waxa fataawihiisa duruusu lxaramayn waxa uu ku sheegay ishkaalkaa mashhuurkaa waxaanu kaga badbaadi karaa in la yidhahdo kaafkani markaysaga waxa waa tacliil ee markaa tashbiih maaha shabih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad yacni tashbiih waa macnaha u haalibka ugu fara badan ee waxa dhacda waktiyada qaarkood macnaha aan tashbiihayn inuu soo arooro macna tacliilaa dhici karta inuu soo arooro kamaa hadaakum ay lihidaayatihi lakum kamaa hadaakum waxaa looga jeedaa yani hanuuninta uu idin hanuuniyey darteed kaafka waxaa looga jeedaa waa tacliil marka sidaas aawadeed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim yani marka waxa weeye wabaarik calaa muxamadin wabaarik calaa muxamadin wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim yani salligaad ku salliday darteed ibraahim iyo aalu ibraahim nebi maxamedna ugu salli macnuhu saasuu dhacayo marka sidaas aawadeed ishkaalkaa mashhuurkaana sidaas iyadaabaa lagaga baxsan karaa calaa kulli xaal jawaabaha marka isagaa badan ee lagaga jawaabay ilaa tobanka gaadhaya waxaa loo raajici karaa jalaa lafhaam fi salaati calaa khayri lanaam ونؤمن بالملائكة والنبيين شيخ وحول ونؤمن ورميننا بالملائكة ملائكة رميننا والنبيين أنبياء رميننا والكتب كتبت بان رميننا المنزلة لسودجي على المرسلين رسوشا كركودا لسودجي ونشهد وحنقرنا أنهم رسوش كانوا على الحق المبين حق عاد إن كسبنا ينسلا سيدا بانقرنا وحاو مركا شيخ والكنا إنه شيغيا أركان الإيمان كي قيب كمدا ama saddexda markaa arkaanul iimaanka ugu sii muhiimsan ee ugu sii waaweyn ayuu halkan ku keenaya saddexdaas markaysagaa waxay tahay bacdi ka mida ayuu markaysagaa keenaya bacdi ka mida ayuu markaysagaa keenaya saddexdii ugu muhiimsanaa maaha waxa uu keenayaa markaysagaa arkaanul iimaankii lixdii ahayd buu wuxuu ka soo yani markaa soo gaar yeelay in markaa yani malaa'igta la rumaynayo ambiyadana la rumaynayo kutubta ilaahayna la rumaynayo qadarka in la rumeeyo horuu kugu soo sheegay waa arkaanul iimaanka ka mida وسلاس الله waxa kale uu ku soo sheegay tawxiidka ilaahay iyo rumaynta ilaahay la rumaynayna hore ayuu markay isaga kugu soo sheegay hore ayuu markay isaga kugu soo sheegay marka sidaas aawade arkaan iimaankii markay isaga qayb qaybiyo marba qayb ku keenaya marka halkan saddex kamida ayuu marka inoogu sheegaya marka waxaanu rumaynaynaa malaa'igta ilaahay malaa'igta ilaahay yani rumaynta la rumaynayaa waa in dhammaantood la wada rumeeyo waana khalqi ilaahay uu abuuray oo nuur ka abuuray oo ilaahay markaa u sakhiray oo bimacnaa waxa weeye isaga markaa u sakhiran oo aan caasiyaynin inay yihiin waa in sidaas yadaa loo rumeeyo kuwii magacyadooda lon laynoo sheegay magacyadooda waa in la rumeeyo sida markaysaga waxaan markaa jibriil iyo mikaa'il iyo israafiil iyo yacni malakulmowt iyo yacni munkar iyo nakiir iyo kuwaas markaysaga magacyadooda laynoo sheegay waa in sidaa loo rumeeyo kuwii aan magacyadooda laynoo sheeginna si guud waa in loo rumeeyo si guud waa in marka isagaa loo rumeeyo rumayntaas marka isagaa la rumaynayo yani waxa ay keensanaysaa waxa weye weliba in la jeclaado malaa'igta ilaahay oo la jeclaado ayay marka isagaa laazimsanaysaa sidaas iyadaa marka isagaa weeyaan waana in markaa la rumeeyo ilaahay ambiyadiisa iyo nebiyadiisa wax alla wuxuu ilaahay nebi soo diray oo dhan marka isagaa waa in la rumeeyo yani wixii magacyadooda laynoo sheegay ambiyada ka mid ah waa in markaa magacyadooda lagu rumeeyo intii aan magacyadooda laynoo sheeginna waa in markaa yani jumle ahaan loo rumeeyo layahay ilahay ambiyadiisii waa wada rumeeyey yani sidaas iyadaa waa in la yidhaha aamana arasuul bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulih markaa rususha ilaahay iyo malaa'igtiisa waa in markaa la wada rumeeyo weeyaan waxay culammadu yidhaahdeen hal nebi yani ruuxa markaysagaa ka gaaloobaa wuxuu ka dhigan yahay ambiyadii ilaahay oo dhan inuu ka gaaloobay hal nebi hadduu caayana sidaas si leeg waxa uu ka dhigan yahay ambiyadii ilaahay inuu wada caayay buu ka dhigan yahay caayida markaa la caayo ambiyada ilaahay ilaahay nebiyadiisa ama malaa'igtiisa ama ilaahay la caayo waxay tahay waa gaalnimo milada islaamkana waa laga baxay waa kufri akbar culammada islaamkuna way ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihiin haddii diinta islaamka la caayo ama malaa'igta la caayo ama ilaahay la caayo ama nebiyadiisa la caayo ama mid ka mida la caayo inay gaalnimo taho milada islaamka lagaga baxayo qofkaa caayayna diinta islaamka inaanu ku jirin ee uu gaal murtad ah oo dhiiggiisu bannaan yahay inuu yahay yacni sidaas iyada ah culammada islaamku waa ku ijmaacsan yihiin waa isku waafaqsan yihiin waa gaalnimo kufri akbar milada islaamka lagaga baxayo marka waxa weeye arrinka noocaasi waa khatar dad fara badan baa markaysaga waxaan markaa si yar yacni marka isaga gala oo waxa weeye markaa yacni caado ka dhigtay inay iska caayaan ilaahay malaa'igtiisa ambiyadiisa inay iska caayaan bay caadaysteen waxaanay tahay markaysa waxaan markaa kufri akbar ahlu cilmiguna ay ku ijmaacsan inay gaalnimo tahay bale markaysagaa culammadu waxay yidhaahdeen cidda ka shakida kaasi inuu gaal yahay kaa ilaahay iyo rusushiisa iyo malaa'igtiisa iyo ambiyadiisa iyo nebiyadiisa yacni caayaya inuu gaal yahay ciddii ka shakida isaga laftiisaa gaala hadduuba ka shakiyo u is yidhahdo malaa gaal maaha kani yacni kaa ka shakiyey laftiisaa gaala bay culammadu yidhaahdeen marka waxa weeye waa arrin aad iyo aad khatar u ah weeye oo markaysa waxaan markaa aad iyo aad yacni marka ay u weyn tahay oo millada islaamka sidaa lagaga baxayo weeyaan adilo badan baana loo daliishadaa waxaana markaa kutubta aad iyo aad uga warranta ugu markaa basti fiican oo ugu markaa yacni shaamilsan kitaabka la yidhahdo assaaribu almasluul calaa shaatimi arasuul oo shaykhulislaam ibnu taymiya alifay yacni musanafkaas ayaa ugu qiimo badan kutubta markaysagaa laga alifay marka sidaas yadaa ayay markaa yihiin ambiyada ilaahay hal nebi haddii laga gaaloobana waxay ka dhigan tahay ambiyadii in laga gaaloobay oo waxa weeye inta kale uu rumaysan yahay cibro iyo tixgelin ma aha hadduu qaar ka mida ka gaaloobay hadduu qaar mida qaar qaar ka mida ambiyadii ilaahay ka gaaloobay yacni markaa kuwa kale uu leeyahay waan rumaysanahay wax cibraa iyo tixgelina yacni ma laha arkaanuliimaanka lixda ah waxaa lagu kulmiyey xadiiskii jibriil ee nebigu sala allahu alayhi wasalam uu yidhi an tuumina billahi وamalaa'ikatihi وakutubihi وarasulihi واlywmi اlآkhir وbiاlqadri khayrihi وasharihi arkaanuliimaanka xadiiskaasaa lagu kulmiyey lixda ah shan ka midana waxaa lagu sheegay yani markaa oo laysugu keenay aayadda ilaahay uu yihi laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibla almashriqi wاlmagribi walakina albira man aamana billahi واlyawmi اlآkhir واlmalaa'ikati واlkitaabi والnabiyiin shan ka mida markaysaga arkaanuliimaankii baa lagu sheegay wakadalika markaysaga waxaa kaloo lagu sheegay yani ilaahay aayaddu yidhi waman yakfur billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyawmi alaakhiri faqad dalla dalaalan baciida yani shan arkaanul iimaankii ka mida ayaa lagu sheegay yani markaa qadarkana aayaad kale ayaa lagu sheegay ina kula shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta qadar baanu ku abuurnay marka waxa weeye usuusha ahlusunna waljamaaca ee usuulu diin ay ka dhigteen waxa weeye waa arkaanul iimaankii weeye nusuusta ku soo aroortay ee adilada ku soo aroortay ama ahlubidacu iyagu intay usuul iska samaystaan ayay waxay yidhaahdaan usuusha yani markaysaga waxaad markaa waa intaasay yidhaahdaan oo usuula iyagu markaa samaysteen oo isku habaysteene laakiin nas lagu kulmiyey aynay jirin xadiis iyo aayatoonna aynay markaa kulminin ayay iyagu usuul ka dhigtaan ahlulbidacu yani markaa sidaas iyada ah ayay markaa caado u leeyihiin yani marka ha ahaato waxyaalaha ay isu keeneen wax wada saxiixa oo ay usuul ka dhigeen oo sare u qaadeen oo martabadoodii ka sarraysiiyeen ama ha ahaado wax baatila inay dhex geliyaan sida muctaziladii iyo waxyaala baatila ay ugu dhex daraan usuushooda oo waxyaalo markaa usuul ay ka dhigteen haddana umuuro bidaca ay ku dhex dareen marka calaa kulli xaal yani ahlu sunna waljamaca se waxa weeye nusuusta kitaabkiiyo sunnadu waxay ku soo arooreen ayay usuul ka dhiganayaan yani marka arkaanuliimaankaana waxay ku soo aroortay aayaadkii axaadiista ayaynu soo sheegnay yani ugu soo aroortay waxay culamadu ka warramaan shaarixa taxaawiyaduna uu taataabanaya mas'ale ku saabsan waktigii baad moodaa inuu dhacay saas aaweed halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa markaa inoogu dembeeyey mas'alada ku saabsan arkaanul iimaankii qayb ka mida ayuu markaa inoo sheegay sheikhu oo in markaa aynu rumaynayno ama ahlu sunna waljamaca rumaynayaan ilahay malaa'igtiisa ambiyadiisa iyo kutubtiisa munazelka uu soo dejiyey waanaynu markaa soo sheegnay bacd adilana waa ishaaray waxay culammadu isweydiiyaan masalada ku saabsan mufaadalada ambiyada iyo malaa'igta iyomaa fadli badan ama bini aadamka kuwooda saalixiinta ee wan wanaagsan iyo malaa'igta iyomaa fadli badan masalada noocaasna khilaaf baa ku sugan daliil sariixoo cadna ma laha qolyaha marka ashcariyaduna waxay ka leedahay laba qowl qowl marka odhanaya waxa fadli badan ambiyada iyo saalixiinta ayaa ka fadli badan yani malaa'igta ka fadli badan iyo qowl tawaquf tilmaamaya in laga gaabsado oo aan markaa midna la qadcinayn qolada markaa maaturiidaduna waxay fadilaan malaa'igta ayay fadilaan marka calaa kulli xaal adilada mas'alada ku soo aroortayna waa isku dhadhowdahay sida shaarixa taxaawida oo tilmaamayo abu xaniife laftiisana waxaa laga soo naqliyey inuu ka tawaqufay oo uu ka gaabsaday ayaa laga soo naqliyey mas'aladanna nas sariixa ma laha sidaas aawadeed sida abu xaniifaba ku tegey bacdu lashaacirana ay qabaan ee shaarixa taxaawiyaduna uu marayo ee waxa fiican in laga gaabsado oo mas'alada noocana aan markaa midna la qadcin usuusha waaweyn ee ictiqaadka ee yacna kama mid aha salafkiina markaa hadal cad oo sariixa markaysaga lagama hayo sidaas aawadeed maadaama adiladu isku dhadhowdahay in laga gaabsado ayaa roon waana marka adilada nooc kastaba markuu ishaaro qolo kastaba waxay daliishadeen shaarixa taxaawiyadu waxa uu marka dambe ku gebagabaynayaa in waxa weeye mas'alada noocan ihi inay tahay hadalka laga hadlayaa mid marka waxa weeye markaa soo dariday oo mar dambe timi laakiin marka aan yacni hore markaysaga waxa marka aanu jirin oo salafkii iyo saxaabadii iyo markaysaga arrinka noocaas aan laga soo naqlinin marka waxa weeye shaarix saxaawiga saxaawi laftiisuna nafyi iyo isbaat midnaba uguma tawaqufin yani uguma markaa tacarudin baan leeyahay uu ka tawaqufay bimacnaa waxa weeye waa ka gaabsaday inuu mas'alada ictiqaadka ku sheego oo ma sheeginba marka calaa kulli xaal in laga gaabsado ayaa fiican haddii waajib ay tahay in la ictiqaadiyana waa la caddayn lahaa oo nas baa lagu caddayn lahaa marka calaa kulli xaal sidaasi waxa weye waa sida ibnu subki laftiisa uu maray oo in laga tawaqufo ay tahay waana sida markaysagaa shawkani laftiisu tafsiirkiisa ku maraya fatxulqadiirka oo waxau odhanayaa masalada noocana salafku markaysagaa kumay hadlin ilahay baa salaf ka badbaadiyey inay ka hadlaan يعني ساس الشوكاني لفتي سكورنا يا تفسير كيسا آه وكذلك الشيخ الألباني نعين كاس مريا مركا على كل حال إن لقى قاب صدا أيا مركي سقحا مركا الرون ونؤمن ورميننا بالملائكة ملائكة أيان رميننا والنبيين أنبياء أيان رميننا والكتب المنزلة كتب تلسود الشيء على المرسلين الرسوش الأسود الشيء كتب الرسوش الأسود الشيء أيان رميننا ونشهد وحان قرينا أنهم رسوش كانوا على الحق المبين حق عدن يكسونا أيان سلاس يضع أيان مركا قرينا ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ونسمي وحنكم مقعابين أهل قبلتنا أهل قبلتنا قبلتنا عدة أهل كاه مسلمين مسلمين بانكم مقعابين مؤمنين مؤمنين بانكم مقعابين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين انت مدلا اي دائمان ان اي اعتراف سيهن وقرسيهن وحي النبي ليم صلى الله عليه وسلم مدلا سلا دائم سيهن كسويهن ايان مسلمين مؤمنين كما قعابين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين يا مدلا مركا ايهين قار مركا رميسان دمان وحي النبي صلى الله عليه وسلم ويري iyo dhammaan wuxuu ku warramay hadday tahay wax tegey oo maadi oo socday inuu ka warramay iyo hadday tahay wax soo socda inuu ka warramay wax alla wuxuu ka warramayna inta markaa la sadiqayo ee la rumaysan yahay yacni ciddaa rumaysan waxaanu ku magacaabaynaa inay muslimiin yihiin mu'miniin yihiin waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa lafdiga ahlu qibla ahlu qibla muraadka looga jeedo bacdi baa si kale u qaatay oo waxay moodeen ahluqibla in laga tilmaamayo ku kasta oo qiblada u jeesta waxaana la ogsoon yahay cidda qiblada u jeesata waxaa ka mid a dad waxa weeye markaa gaalo ah oo firaq markaa yacni millada islaamka ka baxay oo haddana qiblada u jeesta ayaa jira oo firaqaasina markaa waa badan yihiin ama asalkooda waxa weeye shiicaha ha ahaan jireen ama yacni markaa wax kale ha ahaan jireen marka ahlu qibla waxaa laga tilmaamayaa muraadka looga jeedaa waxay tahay waa ciddii yacni markaa aan shay cad oo kufri ah oo sariix ah aan la iman yacni dadka qibladaas markaysaga yacni rumaysan ee bimacnaa ictiqaadsan ee u jeestana ka mid ah islaamnimadana sheeganaya siduu shaarixa taxaawiya tilmaamaya walmuraadu biqowli ahla qiblatina man yaddaci alislaama wayastaqbilu lkacbata wain kana min ahli alahwaai aw min ahli aw min ahli almacaasi ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا كفر عدل يماده والصريحة سلين بينيه وحو النبي ليم صلى الله عليه وسلم أما أرن مركا يسوحا مركا كفر أه وقال لما أه إنه ليم أده وكلا حالة النوع ولو قبلة بهوتش يستي أهل قبله كمان بدها أهل قبله يعني كمان بدها واي وإصطلاح مصطلحة وحلوة جدا يعني وحوي عدي أن كفر الصريحة مركا يسقى الله إيمان ayaa laga tilmaamaya marka dadka ahlu qiblaha ah waxa marka lagu magacaabaya muslimiin inay yihiin waxa asal ahaan laga qaatay man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalika almuslim ninkii waxa weeye salaadayada tukada qibladayada qaabila yani saas si la-eed dabiixadaydii waxaanu gowracno cuna kaasi waa muslim bimacnaa sidaas inuu asal waxa waaye inuu muslim yahay wax cad unbuu islaamnimadii kaga bixi karaayo sariix ah oo cad kufri bawaax ah ayuunbuu islaamnimadii kaga bixi karaa taas baa laga tilmaamaya masalada takfiirka ku saabsan iyo gaalaysiinta ahlu sunna waljamaca waxay ka qabaan in waxa lagu gaaloobaa qowl inay yeelan karto ficil yeelan karto ictiqaad yeelan karto mid walba in lagu gaaloobo odhaah keliyaa lagu gaaloobi karaa oo aan ficilna raacin ictiqaadna raacin waxaa lagu gaaloobi karaa ficil keliya oo aan odhaahina raacin ictiqaadna raacin ficil qura oo la sameeyaa lagu gaaloobi karaa waxaa lagu gaaloobi karaa ictiqaad keliya oo la ictiqaadiyey shay markaysaga kufri ah walow yaan laguba dhawaaqin amaba yaan laba samaynin ayaa lagu gaaloobi karaa waxaa lagu gaaloobi karaa shay tarki oo laga tegey oo tegista laga tagaa gaalnimo tahay baa lagu gaaloobi karaa marka ashyaada markaa saasna ahlu sunna waljamaca waa ku ijmaacsan yihin waa isku waafaqsan yihin yani kutubu ridda oo dhanna markaysaga mas'aladaa waynoo tafsirin way noo tafsiilinaysaa oo mas'aladaa waa caddaynaysaa waana baab muhima weeye marka waxa weeye waxaynu insha allahu tacaalana markaysaga waxaan markaa usii munaasibsan hadalka markaa yani uu sheikhu keeni doono walaa nukafiru axada min ahli qiblati bidanbin maa lam yastaxil lahu way inagu dhowdaa halkaas baa marka isaga usii munaasiba marka mu'miniin baanu ku magacaabaynaa markuu yidhi mu'miniin baanu ku magacaabaynaa muraadku uga jeedaa waxay tahay bimacnaa mu'miniina fi laxkaam oo qofku waxa weeye waxaa jira markaisaga waxaan yani iimaan xukmi ah iyo iimaan xaqiiqi ah iimaanka xukmiga ahi waxa weeye waa in iimaan loo xukumo axkaamta adduunyada xukumka mu'miniinta inuu leeyahay oo sida markaysaga xagga isdhaxalka xagga markaysaga guurka xagga axkaamtii iimaan ku tacalluqaysay inay ku tacalluqaysaa laga tilmaamaya waa iimaan xukmi iyo iimaan xaqiiqiya jira markay ahlu sunna waljamaca leeyihin aliimaanu qawlun wacamal ama qawlun wacamalun waictiqaad iimaanka ay tacriifinayaan waa maxay waa iimaan xaqiiqi sida xaafid ibnu xajarba ku ishaarayo markaysaga fatxulbaariga markuu kitaabu liimaan yani markaa sharxayo waxa uu odhanayaa marka kasoo warrama salafku inay odhan jireen iimaanku waa qawl iyo camal iyo ictiqaad ayuu markaysagaa waxa u odhanayaa taas dhammaanteed waxay ku saabsan tahay khilaafkii firaqana uu sheego waxay ku saabsan tahay cinda allaahi cinda allaahi bay ku saabsan tahay maxaa qofka ka anfacaya iimaanka ka anfacaya muxuu yihi taasay ku saabsan tahay marka wuxuu uga jeedaa iimaankii xaqiiqiga ahaa ama waxa weeye axkaamta adduunye maxaa loogu xukumayaa iimaan waa kelmadday ku xidhan tahay oo man takallama biliimaani yani iimaan qofkii ku hadla ama ku dhawaaqa ama ashahaata yani waxa weeye iimaan baa loo xukumaya axkaamta markaysaga iimaan ku tacalluqdaana waa ku dareeraysa marka kelmadunba axkaamu dunyuhu ku xidhan tahay wixii iimaan ku xidhnaa kelmadda ashahaaday ku xidhan tahay bimacnaa waxa uu ishaaraya waxay ahlucilmigu ka cabiraan yani markaysaga aliimaan xukmi iyo iimaan xaqiiqi qolada murji'ada la yidhaha markay daliishadeen xadiiska nebigu sala allahu alayh wasalam uli actiqaha fa inaha mu'mina gabadh buu weydiiyo waxa uu yidhi ayna allah qaalat fi samaa qaala man ana qaalat rasuulu llah qaala actiqha fainaha mu'mina markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xoree mu'minad weeyaane qoladii markaa yani markaa murji'adu waxay yidhaahdeen khaasatan hulaat lmurji'a oo qolada karaamiyada la yidhaahdo ahaatay waxay yidhahdeen iimaanku waa dhawaqa lagu dhawaaqo ku kasta oo yani iimaanka ku dhawaaqa waa mu'min iimaankiisu kaamil yahay sidaasay yidhahdeen hadalkoodu waa baail dib baynu ka caddayn doonaa insha allahu tacala waayo waxaa ka laazimaysa munaafiqiintu mu'miniin iimaankoodu kaamil yahay inay yihiin waana baail binafsi qur'aan baa laynoogu sheegay munaafiqiintu inaynay mu'miniin ahayn wa min annaasi man yaqulu aamana billahi wabilyawmi alaakhiri wama hum bimu'miniin yani dadkay ka mid ahaadeen qaad qaad markaa yani odhanaya ilaahay iyo maalinta aakhiraan rumaynay rabbulciza waxa uu leeyahay wama hum bimu'miniin mu'miniin maaha haddii iimaanku uu yahay dhawaq shahaadataynka lagu dhawaaqo ama iimaankii lagu dhawaaqo keliya hadduu yahay waxaa ka dhalan lahayd munaafiqiintu inay mu'miniin yihiin rabbina waxa uu inoo sheegay inaynay mu'miniin ahay oo haddaba haddii la yidhahdo culamada ahlu sunna waxay sheegeen axkaamta yani markaa mu'miniinta inay leeyihiin baa la sheegay ee mu'miniin ma aha iyo axkaamta muslimiinta ay leeyihiin oo xagga isdhaxalka iyo xagga markaysa waxaa markaa munaakaxaadka iyo xagga guurka iyo yani marka axkaamtii muslimiintu inay ku dareerayso oo kii munaafiqaha ubadkiisa ay isdhaxlayaan oo markaysaga xaaskiisii aan la kala farqinaynin umuuraha noocaasay ahlucilmigu sheegana taa maxaa laga odhanaya haddii la yidhaahdo jawaabtu waxay tahay way iswaafaqaysaa isma caaridayso midna iimaanka waxaa looga jeedaa xukmi midna waxaa looga jeedaa xaqiiqi yacni mu'miniin bay u xukuman yihiin oo axkaamta mu'miniinta ku dareeraysa munaafiqiintu laakiin cinda allahi markaa mu'miniinka ma aha ama iimaan xaqiiqi oo rabbi agtiisa ka anfacaya ma laha saas iyadaa baa laga tilmaamay markaa nabigu sal allahu alayh wasalam waxa u ihi actiqha fa inaha mu'mina gabadhaana laba su-aalood baa la weydiiyey labadii su-aalood ba ka jawaabay dhawaaqa lagu dhawaaqo markaysagaa labadaa kelmadood yani miyuu iimaanku keligii yahay jawaabtu waa maya haddaba murji'adu daliishadkay daliishatay maxaa lagaga jawaabaya taqiyudiin waxa uu soo rorayaa ibnu taymiya yani majmuuc fataawaha in imaam axmed ibnu xambal la weydiiyey actiqaa fa inaha mu'mina inay daliil u ahayd iimaanku inuu yahay qawl keli ah oo aan waxba raacin dabeed waxa uu yidhi waxaa loo jeedaa xukmuhaa xukmu lmu'mina xukumkeeda xukumka mu'minadda ahaada ahaatay oo bimacnaa wixii iimaan ku tacalluqayay gabadhaa waa ku tacalluqayaan baa looga jeeda hadii la yidhi markaysa waxaan markaa wamaa kana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'mina oo la yidhi qofkii qoor muuminada xore haddii la yidhaahdo iimaan dhaba ayuu markaa eegayaa oo iimaan dhaba markaysaga qofay ku sugan tahay mooye qof kale ma xoraynayo dee iimaankii dhabta ahaa ee xaqiiqada ah ee cindallahi ka anfacayay ma xaqiijin karayo qofka oo qalbigiisa waxa ku jira inuu waxaanu ku hadlayo ee samaynayo ictiqaadsan yahay iyo inaanu ictiqaadsanayn ma kala garanayo marka waxaa looga jeedaa xukumkeeda ayaa xukumulmu'min ahaatay saas aawadeed bay marka culammadu waxay yidhahdeen fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar maxaa lagu fasiray waxaa lagu fasiray xaafid ibnu xajarba siduu markaa fatxulbaariga ku sheegi jiray yani cilmiga waxaa looga jeedaa danni haaliba danni haaliba culamada mufasiriintuna sidaa uu sheegay shiiku ayay markaa u sheegeen oo bimacnaa waxa ay tilmaameen dhammaantood cilmi yaqiiniya oo qalbigooda waxa ku jira dumarka lagu ogaanayo may sheegin qaarkood waxay yidhaahdeen inay mu'minaat yihiin waxaa lagu garanayaa inay ashahaataan qaarkood waxay yidhaahdeen in markaysagaa mu'minaat yihiin waxaa lagu garanayaa inay salaada tukadaan yacni afcaal iyo aqwaal unbay sheegeen kuwaasna calaa sabiil yaqiini waalqaci laguma garan karo qalbigooda waxaas inuu ku jiro ictiqaadsan yihiin taas macnaheedu waxay tahay yacni marka waa sida uu u khulaaseeyey ibnu xajaroo cilmiga waxaa laga tilmaamaya danni haaliba cilmiga waxaa looga jeedaa danni haaliba sida xafid ibnu xajar ba marka uu sheegay ee u khulaaseeyey marka calaa kulli xaal iimaan xukmi iyo iimaan xaqiiqi ayaa jira marka mu'miniina maxaa looga jeedaa ma iimaankii xaqiiqiga ahaa baa looga jeedaayo waa iimaan dhab ah oo xaqiiqa oo cindallahi ka anfacaya ayaa loo sugaya ahlulqiblaha jawaabtu waa maya waayo quluubtada waxa ku jira ma og khayr waa u dannaynanaa waa u malaynaynaa wallahi ma adri wa ana rasuulu llahi maa yufcalu bihi ama huwa faqad jaahu lyaqiinu min rabbih yani marka xadiidkii nebigu sala allahu alayh wasalam bukhaari saxiixa ku soo weriyey ee ku saabsanaa qisada cuhmaan ibnu madcuun saxaabigii la odhan jiray muhaajirka ahaan jiray markii waxa weeye uu geeriyooday waatii gabadha ay tidhi yani markaa raxmat llahi calayka abasaai bishahaadati calayka ana allaha akramak yani waxay tidhi gabadh ansaariyada u soo gashay markaasay waxay tidhi ilaahay naxariistaadu korkaaga ha ahaato aba saa'ibowe markhaatigaan kuu furayaa waa inuu ilaahay ku karaameeyey cusmaan ibnu madcuun waxa uu ahaa min asaxaabati alajillaa ayuu ka mid ahaa waa ninkii markaa quraysh ay markaa sheegeen shicirka ayay akhriyeen labiid oo labiid marka uu yidhi alaa kullu shayin maa khala allaha baailu wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu markaasaa marka ay yidhaahdeen alaa kullu shayin maa khala allaha baailu ayuu wuxuu yihi waa xaqa waa dhab markaasay yidhahdeen wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu markaasuu yihi kadab fa ina naciima aljannati laa yazuul waayo nicmada jannadu ma suulayso halkiibaa markaysaga oo goormaa shaacirkiinu markaysagaa been sheego halkii bay xamiyo yani qiira qaadayo ninkiibay markaysaga markaa ayay markaa dileen il bay kasoo tuureen il ayay kasoo tuureen markaasuu wuxuu yidhi markaysa waxaa markaa ishayda kale waxay u baahan tahay taa waxa ku dhacay u baahan tahay yacni sidii taa ilaahay dartii layga ridhay ee daacada ilaahay ay markaysaga isha aan ku waayey ta kalena inaan ku waayo ayaabaan xaaje iyo baahi u qabaa markii dambena nabiga sala allahu alayh wasalam waa usoo hijrooday waana la jihaaday waa la soo dhaawacay markii dambe calaa kulli xaal markaysaga waxaa markaa waa waa dhintay marka gabadhaasaa usoo gasho saasay tidhi markay sidaas iyadaa tihi nabigu sala allahu alayh wasalam waa ku inkaro waxa uu ku yidhi wamaa yudriki ana allaha akrama maxaa ku garansiiyey inuu ilaahay karaameeyey maxaad ka ogtay markaasay tihi rasuulkii ilaahay waxba ka garan maayo markaasuu markaa uu yihi ama huwa faqad jaءahu اlyaqiinu min rabbih wainii laarju lahu اlkhayr isaga miyaa cuثmaan bnu madcuun miyaa yaqiintiibaa u timiyo xagga rabbi bay uga timi yaqiinta waxaa looga jeedaa waa geerida sidaas aawadeed marka aayadda ilahay yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin yaqiinta waxaa laga tilmaamaya geeridaa looga jeeda sida waxa weeye yani qaar baailiyatu suufiya qaar ka midihi siday ku tageen oo malaaxido oo gaaloobay siday ku tageen oo yidhaahdeen yaqiinta waxaa looga jeedaa darajo iyo maqaam sarreeya oo qofka takaaliiftu kaga dhacayso oo isagoo aan majnuun ahayn oo caqligii leh ayuu gaadhayaa darajo iyo maqaam fadli badan oo takaaliiftu ka dhacayso mana waalla sidaas iyadaa ay yidhahdeen arrinka noocaasi waa baail tafsir tafsiir ibnu kasiirna waxa uu ku tilmaamaya aayaddaa markuu sharxayo malaaxidada suufiyada qaar ka mida inay sidaas iyadaa ay yidhahdeen marka inay kufri tahay inuu tilmaamayaan filaya calaa kulli xaal kaalimadeeda waa la isla ogeyey culamadu waa isla garanaya marka calaa kulli xaal yani yaqiinta waxaa looga jeedaa geerida anna khayr baan ilaahay uga rajaynayaa buuri hadda rajada loo rajeeyo qacinta loo qaciyaa waa kala duwan khayr baan u rajaynayaa bimacnaa u malaynaya wallahi ma adri wa ana rasuulu llahi maa yufcalu bihi ilaahay baan ku dhaartay anoo rasuulkii ilaahay waxa lagu fali doono cusmaan ibnu madcuun oo lagu samayn doono miyaa la jannayn doonaa mise waa la ciqaabi doonaa ma kala garanaya nebigu sala allahu alayh wasalam marka idan yani marka xadiidkaasi laftiisa waxa uu tilmaamayaa in loo markaa malaynayo qofka haddii markaa daahirkiisa wanaag iyo khayr ka muuqdo yani markaa khayr in loo malaynayo laakiin khayrkii looma qadcinayo horuu dib buu inoogu keeni doonaa walaa nuzilu axadan binaarin walaa jannatin ayuu inoo keeni doonaa halkaasaynu markaa insha allahu tacala kusii tafsirin doonaa marka calaa kulli xaal mu'miniina waxaa looga jeedaa ay mu'miniina fi laxkaam axkaamtay mu'miniin ku yihiin oo iimaan xukmiya loo xukmaya laakiin loogama jeedo yani mu'miniin xaqiiqiya siduu barbahaariba marka ka tilmaamo kitaabkiisa sharxu sunna la yidhaahdo oo cidda waxa weeye marka islaamnimada qirta arkaanta islaamka la timaada waxa uu odhanayaa fa huwa mu'minun biismi illah bilxaqiiqati sharxu sunnaha ka eh yani xagga isimka iyo magacuu muumin ka yahay xaqiiqa ahaan muumin waa u yahay in lo odhan maayo way aqbali kartaa inuu muumin xaqiiqa u yahay laakiin inagu ma ogin inuu muumin xaqiiqa u yahay laakiin xagga magaca mu'minun bilismi laa bilxaqiiqati oo halka ay ka yidhahdaan waxa weeye markaa mu'minuuna fi laxkaam salafka qaarkoodna waxaa laga soo naqliyey sufyaan ibnu cuyayne iyo ragga la midka ah labada sufyaan mid ka mid a ama sufyaan thawri u ah ama sufyaan ibnu cuyayne waxa uu hi markaysagaa yani waxa weeye wanaxnu mu'minuuna fi laxkaami waalmawaariisi walaa nadri yani markaysaa markaa ma naxnu cinda allahi hada macnihiisu saa yahay buu cabira wuxuu yihi xagga axkaamta iyo isdhaxalka iyo guurka iyo umuuraha marka laga eego mu'miniin baanu ku nahay laakiin ilaahay agtiisa waxaanu ka nahay garan mayno ma mu'miniin dhabaanu ilahay agtiisa ka nahay mise kama nihin taas markaa ma garanayo marka ala kulli xaal mu'miniina markaysa waxaan waxaa looga jeedaa ay mu'miniina fi laxkaam taqyiidkaa in la raaciyo waxa weeye waa loo baahiyey yani dibna waa ku arki doonaa iimaanka maadaamuu bima jaءa bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam muctarifiina wuxuu iimaanku la wuxuu nebigu la yimi sala allahu alayh wasalam intay ictiqaadsan yihiin qirsan yihiin wax kastoo uu markaysagaa yidhi ama ka warramayna ay rumaynayaan waxaa ka fiicnay muctarifiina markaysagaa halka uu yidhi in markaa la yidhaahdo yani maadaamuu bima jaءa bihi nabiyu salى اllahu alayh wasalama mutabici yani muctarifiina mutabiciina in la yidhahdaa ka fiicnayd ama yani markaa mudiiciina qaar adeecaya ama raacaya in la yidhaahdo ayaa ka fiicnayd wax kasta uu ka warramayna yani markaysagaa intay yihiin qaar sadiqaya oo rumaynaya hadalkan marka daahirkiisa waxaa la moodaa islaam iyo iimaan inay isku macno yihiin in laga qaadanayo lakin dib baynu ka arki doonaa insha allahu tacala wanusami waxaanu ku magacaabaynaa ahla qiblatina qibladayada cidda u ehelka ah muslimiina ayaanu ku magacaabaynaa mu'miniina ayaanu ku magacaabayna ay fi laxkaam axkaamta markaysaga ayaanu mu'miniin ka nahay maadaamuu intay muddada ay daa'imaan bima ja'a bihi nabiyu sala allahu alayh wasalama wuxuu nebigu la yimi muddada ay daa'imaan muctarifiina qaar qirsan ay daa'imaan inay yihiin walahu bikulli ma qaalahu aynay markaa yihiin wax kastoo uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi wa akhbara uu ka warramayna musadiqiina qaar rumaynaya ay yihiin intay sidaas yihiin muslimiin mu'miniin baa lagu magacaabay waxa kale uu marka abu jacfar yidhi walaa naquudu fi llaahi walaa naquudu markaysagaa ma dhex gelayno fi llaahi ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa ma dhex gelayno oo iskama dhex dabaalanayno walaa numaari fii diin illahi diinta ilaahayna markaysagaa kama murmayno asraar wax la yidhaahdo kuma samaynayno halkana waxa uu tilmaamaya waxa weeye ilahay daatadiisa iyo sifaadkiisa cilmi la'aan inaan lagaga hadlaynin oo yani waxa weeye alqowl cala allahi bigayri cilmin bay noqonaysaa oo ilaahay waxa uu yidhi waan taqulu cala ma taclamuun waxa markaa waxa weeye ilaahay uu yidhi waan taqulu cala allahi ma laa taclamuun muxaramaadka markii la sheegayay waxa lagu daray oo ka mid ahayd iyo inaa waxa weeye ka tidhaahdaan ilaahay waxaydaan cilmi u lahayn inaa ka sheegtaan marka waxa weeye ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa in laga sheego waxaan cilmi loolahayn waxa ay ka mid tahay ashyaada muxaramaadka ee qaciga ah bay ka mid tahay cilmulkalaamkana waa daatada ilaahay iyo sifaadkiisa iyo umuuraha qaybiga oo lagaga hadlo yacni hadal aan ku fadhiyin nusuusta iyo adilada ee caqli iyo markaa wax la mida ku dhisan taas iyadaabaa cilmulkalaam la yidhaahdaa marka waxa weeye selafkina waa ceebeeyeen cilmulkalaamka ilaahay waxa weeye waxaa laga sheegayaa waa inay tahay wax burhaan iyo daliil loo hayo hadduu ilaahay kugu yidhaahdo maxaad waxaa igu sifaysay waa inaad markaysaga odhan kartaa waxa weeye ilaahay oo rasuulkaad noo soo dirtay baa noo sheegay oo nagu yidhi markaysa waxaad markaa sidaas yacni noo sheegay inaad markaa oo kugu sifeeyey marka waxaanad burhaan iyo daliil u haynin inaad ilaahay ku sifaysa ma aha sifaadkana sidaynu soo sheegnay waa inaad markaysa waxaad markaa waa mid eh sifooyinka uu ilaahay isku sifeeyey waa inaad u sugtaa ilaahay lafdan wa macnan labadaba waa inaad usugtaa taasi waxa weeye ictiqaadka ahlusunna waljamaca weeye nasifu llaha bima wasafa bihi bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuluhu min gayri takyiifin walaa taxriifin wa min gayri tactiilin walaa tamtiilin ahlusunna waljamaca taasay qabaan in ilaahay lagu sifeeyo wuxuu ilaahay daatadiisa ku sifeeyey ama rasuulku sala allahu alayh wasalam ilaahay ku sifeeyey sidaas iyada ah ayay qabaan iyadoo aan markaysagaa taxriif wax la yidhaahdo iyo bedelaad aan lagu samaynayn tamsiil iyo shabahaad aan lagu samaynayn kayf iyo qaab aan la xadidaynin iyadoo waxa weeye markaysaga aan lagu samaynayn tactiil iyo macaanideedii in laga madhnaysiiyo oo saynu markaa tilmaannay yani markaa tafwiidu mutlaqa xataa in la sameeyo ma aha tafwiidka ahlu sunna waljamaca ay sameeyaan waa tafwiid juz'i ah oo waa maxay lafdiga iyo macnahay sugayaan dabeedna kayfka iyo qaabka iyo xaqiiqadu siday tahay bay ilaahay u fawidayaan oo uga hadhayaan laakiin tafwiidka ay sameeyaan khalafka qaarkood waxay tahay waa markaa tafwiid mulaqa weeye marka tafwiidka mulaqi waa baail wax saxa maaha laakiin tafwiidka marka ahlu sunna waljamaca ay qabaan waa tafwiid yani markaa juz'i ah oo kayfka iyo xaqiiqada waxa ku saabsan inay ilaahay u fawidaan oo ay markaa uga hadhaan laakiin waxa weeye macnaha iyo lafdiga inay markaa sugaan sidaas iyada ah ayay ahlu sunna waljamaca qabaan waxaana ku tusinaysa sidaas oo markaa u yani markaa daliil ah salafku waxaa laga soo naqliyey sifaadka inay fasireen qaarkood oo sida waxa weeye istiwaag oo kale way fasireen culuwiga iyo irtifaacay ku fasireen araxmaan cala alcarshi istawa waxay yidhaahdeen mujaahid iyo iyo abulcaaliya oo taabiciintii ka mid ah waxay yidhahdeen waxaa looga jeeda calaa iyo irtafac ayay ku kala fasireen bukhaari baana saxiixiisa kuso arooriyey yani markaa bukhaari baa saxiixiisa kusoo wariyey wakadalika markaysaga waxaa lasoo naqliyey aqwaal kaleo lagu fasirayo lamida sida saciide iyo baa lasoo naqliyey marka tafsiirkaa la fasirayaa in markaa macaanida la garanayo ayay markaa kutusinaysa macaanida in la garanayo kutusinaysa asarka imaam maalikna sidaasuu sheegaya alistiwaau macluumun walkayfu majhuul istiwaaga waa la yaqaanaa bimacnaa waxa weeye macnihiisa waa mid la garanayo lugat lcarab macnaha lagu yaqaano culuwigiiyo irtifaaca baa looga jeeda walkayfu majhuulun qaabkana waa laga jaahil yahay oo qaabka la garan maayo qaabka mid la garanaya ma aha waxay la mid tahay sida daatada ilaahay daatada ilahay waxaa la odhanayaa addaatu macluuma daatadu waa macluuma waa la yaqaanaa walkayfiyatu majhuulatu kayfiyad iyo qaabkana waa laga jaahiliyo oo lama garanayo kayfiyad iyo qaabkana waa laga jaahiliyo oo lama garanayo waliimaanu biha waajibun wasu'aalu canha bidca wasu'aalu canhu bidca markuu imaam maalik leeyahay wuxuu uga jeedaa in la isweydiiyo kayfka iyo qaabka in la isweydiiyo ayaa bidca ama waxa weeye kama tilmaamayo asalka istiwaaga macnihiisu muxuu yahay in la isweydiiya inay bidca tahay ugama jeedo ee wuxuu uga jeedaa yani kayfka iyo qaabka in la isweydiiyo ayaa bidca abuu uga jeeda wasu'aalu canhu ay can ilkayfi bidca waxaana taasuu kutusinaysa macnaha in looga jeedo markuu ilaahay yani sheegay istiwaaga istawa cala alcarshi alraxmaanu fas'al bihi khabiira buu ilahay yani marka carshiguu ilaahay ka korriyey ee waxaad weydiisaa cid khabiir ku ah marka istiwaagii haddii la garan waayo macnihiisa in la weydiin karay aayaddu daliil u tahay sidaas iyadaa ayay markaysaga waxaa marka aayaddu daliil u tahay marka ahlu sunna waljamaca waxay qabaan waxa weeye kayfka iyo qaabka inaan la garanayn oo ilaahay loo fawidayo laakiin asalka macnaha waa la garanaya waana sidaynu soo sheegnay sifaatka waxaa la marinaya halka daatada la mariyo daatada ilaahay sida loo garanayo inuu ilaahay daato leeyahay haddana dawaadka khalqiga aan shabihin oo aynay la mid ahayn kayfkeeda iyo qaabkeedana aan la garanayn kayfka iyo xaqiiqadeeda iyo qaabkeeda garashada aan la garanayna aynay keensanayn in daato ilaahay laga nafiyo saas oo kale sifaadka oo dhanna ahaadeen marka alistiwaau macluumun walkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca wuxuu u daliil yahay tafwiidka ahlu sunna waljamaca qabaan laakiin tafwiidka khalafka qaarkood qabaan daliil uma aha shataana bayna ariiqayn labada wado waa marka laba wado oo kala dheer oo aad u kala tagan ahlu tajhiil baa la yidhahdaa qolada tafwiidka mulaqa ah samaysan oo waxa weeye marka khalqigaba waa ku jaahilnimo xukminayaan waxay leeyihin ambiyadu xataa waa iska hadlayeen erayadani may garanayan waxay yihiin malaa'igtu waa ku hadashay ambiyadu waa ku hadashay selafku waa iskaga hadlayan yani macnahooda wax garanaya ma jirin ta kale sifaatka ariiq keliya la marinaya qawlkaasna waa bail in la yidhahdo waxa weeye may garanayn ambiyadu xataa iyo selafku waa in lagu jaahilnimo xukminayo khalqigaba nabiguna waxau yihi sal allahu aleyh wasalam ana aclamukum billahi waakhshaakum lahu waa ta kale sifaatka ariiq keliyaa la marinaya sidaa istiwaaga la yidhahdo istiwaau macluumun ayaa la odhanayaa alsamcu macluumun walkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca wasu'aalu canhu ay can ilkayfi can kayfiyati samci sida uu ilaahay u maqlo in la isweydiiyo qaabka uu ilaahay wax u maqlo taas waa bidco waxaa la odhanayaa alxayaatu xayaatada ilaahay macluumatu waa la yaqaana waalkayfiyatu majhuulatun waliimaanu biha waajibun wasu'aalu canha bidca kayfiyadeeda in la isweydiiya waa bidco marka waxa weeye labada tafwiid yaanu iska kaa qaldamin waa tafwiid salafku sameeyeen iyo tafwiid yani markaa khalafku ay sameeyeen waa laba shay oo kala tagan tafwiidka mutlaqay waa bidco oo la yidhahdo xataa macaanid iyo alfaada la garan maayo markaad sifada soo marto aad tidhahdo waxa weeye la mid tahay alif laamiim ayay la mid tahay oo waxa weeye allahu aclamu bimuraadihi biha ta noocaasi waa mid baila ariiqaasina waxa weye waa ariiq bidcaah oo khilaafsan waxa weye ariiqii salafka marka waxa weeye ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisa cilmi la'aan in lagaga hadlo yani mid jaa'isan maaha marka ma gudagelayno cilmi la'aan kaga hadli maayo haddaanu wax ku dhawaaqno kaga hadallo waa wax nas aanu daba joogno qaala allahu iyo qaala rasuuluhu yani markaysagaa la daba joogo saas ku walaa numaari fii diin illahi waxaa laga tilmaamaya diinta ilaahay kuma murmayno kuma muranka iyo asraarka uu nafyinayaa sheikhu waxa weeye waa asraar keensanaya nusuusta in la yska hor keeno oo kitaabka ilaahay qaarkiiba qaar lagu garaaco amaba marka isagaa la doono nusuusta mutashaabihaadka in la deliishado oo bidca iyo dalaal loo deliishado oo markaa sidaas oo kale la doono yani markaa kaa weeye tala nafinayo ama waxa weeye jidaal markaysagaa xaqii la doonayo in lagu waadixiyo oo lagu caddeeyo ta noocaasi markaysagaa waa xaq waana mashruuc oo waxa weeye jidaalka waxaa ka mida mid xaqa iyo mid baatila mid layna amray iyo mid laynoo diiday kalayna amray waxaa ka mida qawluhu tacaala udcuu ila sabiili rabbika bilxikmati wlmawcidati alxasanati wajaadilhum bilati hiya axsan marka waxa weeye mujaadalada marka wanaagga badan ee la amrayaa waa nusuustii bay ku fadhidaa xaqii baana loogu nusraynaya baailkiina waa lagu burinaya shubahaadkii baailkana waa lagu radinaya ka noocaas waa mashruuc walaa tujaadilu ahla kitaabi markuu ilahay yidhi walaa tujaadilu ahla kitaabi ila blati hi axsanu ila aladiina dalamuu minhum yani waxa weeye sifadii wanaagsanayd mooye sifo kale ha kula murmino ha kula doodina ahlu kitaabka kuwa markaysagaa daalimiinta iyaga ka mida mooyaane oo si adag yaro markaysaga waa ula murmi kartaan markaysaga waxaan laba qowl baa ku sugan oo in la yidhahdo istisna waa muttasil iyo in la istisna waa munqaic haddii la istisna waa muttasil waxay noqonaysaa yada markaa bilati bilati hiya axsan inaan lagula murmayn yada ee waxa weeye markaysa waxaan markaa in hadalka lagu adkeeyo kuwa markaa daramada mucaanidiinta ah inay markaysaga waxaan iyadu tahay mashruuc ah qowlkana waxa weeye waa in la heesisnu waa munqatic oo qolo kastaba markaysa waxaad arkaa mid wanaag badan baa lagula murmaya taa wanaagga badanna waxaa looga jeedaa xaq iyadoo la waadixinayo oo loo dhimrinayo oo markaa saas ah sida hore itisaalkaas yani calaa kulli xaal markaa jidaalka nooc la amraa jira le cid nooc laynoo diidayna waa jiraa waa jiraan falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj yani markaa jidaalka la diidaya waa jidaalkii markaysagaa baailkaha jidaalkii markaysagaa baailkaa wey marka waxa weeye nabiguna waxa uri sala allahu alay wasalam laa tadribu kitaab allahi bacdahu bibacdin kitaabka ilahay barhkiiba barh kale ha ku garaacin oo qur-aanka ha iska horkeenina isku inaad isku burisaan oo aayaadka iska hor keentaan taas marka ha samaynina marka calaa kulli xaal jidaalka la didaya waa jidaalka baailka wey ama jidaalka xaqa lagu caddaynayo nusuustanaba markaysa waxaan markaa la cuskanayo dariiqa markaysaga yani loo raacayo jidaalkana aanu markaysaga ahayn dariiq baatila aanu ahayn yani markaa bidaca iyo dalaalaadkana la radinayo ta noocaasi waxay tahay waa mid mashruuca waxaanay soo gudagelaysaa wajaadilhum bilatii axsan walaa nakuudu markaa yani dabaalan mayno dhex geli mayno fillaahi ilaahay daatadiisa iyo sifaatkiisa yani markaa cilmi la-aan ku markaysaga dhex geli mayno oo kuma dabaalanayno khawd waxaa loo isticmaalaa dabaalashada khaasatan weliba waxaa loo sii isticmaalaa yani waxa baailkeela iska dhex galo walaa numaari kuma doodayno fii diin illahi diinta ilaahayna kuma asaraabtamayno oo iskama horkeenayno aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga ama waxa weeye markaysaga waxaan markaa macaani aan looga jeedin kama dariishanayno qaala abu jacfar aلطaxaawi raximah اllah walaa nujaadilu fi lqur'aani qur'aanka markaa kuma doodayno wanashhadu waxaanu qiraynaa annahu qur'aanku kalaamu rabbi اlcaalamiin yani ilaahii caalamiinta khalqigoo dhan markaa ilaahii ilaahoodii hadalkiisi inuu yahay oo rabbulcaalamiinka hadalkiisii uu ku hadlay inuu yahay ayaanu qiraynaa xaqiiqa ahaan uu yahay nazala bihi waxaa la soo degay alruuxu lamiin yacni ruuxii aaminka ahaa baa la soo degay oo markaysagaa jibriil ah facallamahu wuxuu baray sayida almursaliin rususha la soo diray kii ugu mudnaa ayuu baray muxammadan oo muxamed ahaaday buu baray sala allahu alayhi wasalam wa huwa kalaamu llahi tacaala waa hadalkii ilaahay weeye qur'aanku laa yusaawihi lama sinna shay-un wax oo min kalaami lmakhluuqiin kalaamka markaysa kalaamka ama hadalka markaa makhluuqa ka mid ah hadalka khalaa'iqda wax la mida oo la simani ma jiro oo kalaamka ilaahay la siman khalaa'iqda markaa hadalkoodoo dhami hadalka ilaahay waa markaysaga lama sinne waa ka hooseeyaan hadalka ilaahay baa sarreeya walaa naquulu odhan mayno bikhalqihi makhluuqnimadiisana odhan mayno kalaamka ilaahay waa makhluuq odhan mayno oo waa sifadii khaaliqa weeyi walaa nukhaalifu khilaafi mayno jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda yani markaa khilaafi mayno oo markaysa waxaa markaa ariiqay markaa muslimiintu mareenna yani jamaacadoodii shaad ka noqon mayno khilaafi mayno waxaa marka uu sheikhu inoo tilmaamaya mas'alada qur'aanka oo aynu hore usoo aragnay ayuu haddana inagu soo ceshay waxa uu horaysiiyey qur'aanka ku doodi mayno masladaha jidaalka waa ka soo warranay yani waxa weeye shaarixuna waa sii bayaaminaya masalada waa caddaynaya oo in waxa weeye qur'aanka lagu doodo oo waxa weeye layska hor keeno oo laysku garaaco amaba waxa weeye ay keensato qaarkood in ay beeniyaan qur'aanka wax ka mid a ama qiraa'aadkooda laska qiraa'aadka qur'aanka layska hor keeno ama aayaadka qur'aanka layska hor keeno ta noocaasi waxa weeye waa mid baatila oo sax ma ah waana madmuuma waa xun tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam waa nahiyey yacni qur-aanka wax ka mida qofku hadduu beeniyena waa ku gaaloobaya man kadaba bixarfin minhu xaraf qur-aanka ka mida qofka beeniya faqad kafara bihi ajmac salafka waxaa laga soo naqliyey inay yidhahdeen xaraf qur'aanka ka mida oo bimacnaa laysku waafaqsan yahay qofka beeniya waxa uu ka dhigan yahay qur'aanka oo dhan inuu beeniyey buu ka dhigan yahay waxaanu qiraynaa inuu kalaamkii ilaahay yahay oo ilaahay ku hadlay oo xaqiiq ahaan ugu hadlay oo jibriil markaa yani la soo degay yani markaa uu soo dejiyey oo uu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam baray jibriilna xaqiiqatan inuu ilaahay uga maqlay oo ahlusunna waljamaca waxay yidhaahdaan sidaynu horeba usoo sheegnay
إن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء يتكلم بحرف وصوت إلهي قرت دونو هذلا سيدو دونو هذلا وحو دونو كهذلا اللغات أنا مقاصدة وحونا كهذلا حرف يا صوت سأساود اعتقاد كورنا يا إلهي حرف يا صوت كما هذلا واعتقاد باطلة وحين لازم سنة إذا كتبت إلهي سعود شيئين مخلوق تاي وأنا أرهم باطلة مركز سأساودت حرف iyo sawt bu ilahay ku hadlaa taasna waxa ku tusinaysa quraanku waa xuruuf waana kalaamki ilahay inuu kalaamki ilahay yahay nusus far badan bayno sheeg wa in ahad min al mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam allah yuriduna an yubaddilu kalam allah يعني مركا هذا الكي إلهي حقيقة إنه يهيب الله إنه شيء إلهينا حقيقة بو هذا وكلم الله موسى تكليما آه وحانوا مركا النبي يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنة حرف كتابك إلهي كم إذا قفك أخريا طبعا حسن لي مركا قرآن كوا حروف حروف تانا إلهي باكو هضرة وكلامك إلهي وحقيقة ويه مخلوقنا معه كلامنا أصالة وحل إلى هذا لفظك أي معناه أو وضع الصعودة لفظك وكلية كلام لما يلاهده معناه وكلية كلام لما يلاهده لكن لفظه iyo macnaha oo wada socda ayaa waxa la yiraahdaa kalaam alfaada oo kaliyana kalaam lama yiraahdo macaanida oo kaliyana kalaam lama yiraahdo labada oo wada socda isku dheehan baa waxa la yiraahdaa kalaam baa la yiraahdaa marka lafdan wa macnan quraanku marka waa kalaamki ilaahay ilaahay baana ugu hadlay jibriil baana loo soo dhiibay waxaanu baray markay isaga mursaliinta tii ugu mudnaayo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam buu baray بعض ما وحي إلى ذلك نبي محمد انت جبريل كسو دجنين فلو أبا أسي قالنا وأو قرني آه مركا وحوي أرن كنوع عصيصاص الشيقين وأرن باطلا يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بأو كاني يعني هرتيد ما قرني هرتيد ما قرني ما كنت تدري من ما, ما كنت تدري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان waxaan u jeedaa aayadda markaa suuratu shura ma kunta tadri min qablihi min kitaabin wala aliimaan yani markaa كتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يعني وحوي آه marka waxay noo tilmaamaysaa waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam hore inaan u garanaynin ayay markaa ku tusinaysaa oo laga qaadanaya marka calaa kulli xaal waa qowl qalata qowl kale markaa hore waa usii yaqaanayba oo taxsiilu xaasil baaba iska ahayd jibriil markaysa waxaan markaa soo degitaanka ula soo degay marka calaa kulli xaal yani waxa weeye hadalki ilahay uu xaqiiqatan u yahay kalaamka bini aadamka ama makhluuqaadkana lama sinna fadlu kalaami illaahi على سائر الكلام كفضل الله على خلقه حديث وحكسار ري حسن أهل إنه النبي يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكإلهي سدو هذا الكخلقه سأغم دنياهي وحي كردق أنتهي سيدا إلهي خلقه سأغم دنياهي أي هذا الكيسنا هذا الكخلقه أغم دنياهي آه مركب وحي كتسنا إذا يعني إلهي هذا الكيسو يعني شرفت أولياي يكرينت وكلامك كلك كريه sidaas iyadaa baa ku tusinaysa الروح الأمين waxaa looga jeedaa jibriil baa looga jeedaa yani jibriilna waxa ruux loogu magacaabay waxa markaa loo soo dhiibaa waxyigii oo markaysa waxaan yani ah qulubtu waxay ku noolaanaysay ayaa loo soo dhiibaa qur-aankana ruux waxaa lagu magacaabay afar shay jibriil ruux baa lagu magacaabay saas in laeg waxaa ruux lagu magacaabay ciisa bnu maryam waxa kaloo ruux lagu magacaabay qur'aanka waxa kaloo ruux lagu magacaabay nafta markaysagaa bini aadam ku jirta nafta markaysa waxaan markaa lagu nool yahay afartaa markaa mid walba ruux baa lagu magacaabay marka eraygu nolol buu markaysa waxaan markaa u yahay ama sabab wax u ah oo ruuxda markaysagaa jasadka iyo jidhku wuxuu ku noolaado wayas'aluunaka cani ruux waa jasadka iyo markaysagaa yani jidhku wuxuu ku noolaanayay ruuxdaas taasaa looga jeeda marka waxa weeye qur'aanka oo kale ruux marka lagu magacaabay waxaa markaa looga jeedaa quluubta ayuu nolol u yahay jibriil marka lagu magacaabay sabab wuxuu yaho loo soo dhiibay yacni kii quluubta nolosha u ahaa baa loo soo dhiibay oo halkaasuu sababnimo ka soo gala saasaa ruux loogu magacaabay yacni nebi ciise waxaa lagu magacaabay mucjizaadka la siiyey waxaa ka mid ahayd inuu qof dhintay odhan jiray marka isagaa noolow oo uu dabeedna qofkaasi noolaan jiray marka xayaatadii jasadka ayuu si markaysaga waxaan mucjizada looga dhigay darteed sabab u ahaa markaysaga waxaan markaa nolosha markaa u noolaanay mucjizada looga dhigay darteed marka waxa weeye araygu sidaas yada ayuu yahay afartaa isticmaal baanu qur'aan ku leeyahay walaa nujaadilu ku murmi mayno fi lqur'aani qur'aanka bimacnaa waxaa loo jeedaa murankii madmuumkaha ee xumaa ee sida markaysagaa yani dooda ay ku murmaan ahlulbaailka ama ahlulbidacu wanashhadu waxaanu qiraynaa annahu qur'aanku kalaamu rabbi alcaalamiin kalaamkii ilaahay inuu yahay hadalkii ilaahay inuu yahay baanu qiraynaa nazla bihi ruuxu lamiin waxaa la soo degay ruuxii aaminka ahaa baa la soo degay oo bimacnaa waxa weeye jibriil ah facallamahu wuxuu baray sayid almursaliina rususha kii ugu mudnaa buu baray muxammadan oo muxamada sal allahu alayh wasalam wa huwa marka waxa weeye qur'aanku kalaamullahi tacaala hadalkii ilaahay weeye xaqiiqatan yani lafdiga iyo macnuhu mid waliba waa hadalkii ilaahay laa yusaawihi shayun min kalaami lmakhluuqiin shay kalaamka markaa makhluuqaadka ka mida lama sinmayo hadalka ilaahay oo hadalka ilaahay baa ka wada mudan walaa naquulu odhan mayno bikhalqihi makhluuqnimadiisana odhan mayno waa makhluuqna odhan mayno kalaamka ilaahay ee waxaanu leenahay makhluuq ma aha alqur'aanu kalaam ullahi hayru makhluuqin qur'aanku waa kalaamka ilaahay makhluuqna ma aha saasaan odhanay walaa nukhaalifu jamacata almuslimiin khilaafi mayno jamaacada markaysagaa muslimiinta oo dariiqooda markaysaga waxaan marka ay ku kulmeenna markaysagaa khilaafi mayno shuduud la iman mayno waayo waxay ku ijmaaceen in la khilaafaa waa bidca iyo zayq sidaas yadaabay markaysagaa noqonaysa sidaas yadaa ayay noqonaysa marka waxaa weeye ahlu sunnuhu wa ahlu sunnati ahlu sunnati wajamaaca ahlu sunnati waljamaca weeye yacni ahlu sunna waxaa loo yidhi sunnadii rasuulka sala allahu alayh wasalam bay haystaa qawlan wa camalan wa ictiqaadan yani markaa jamaacana waxaa loo yidhi ahlu ijtimaac weeye oo sunadu waxay ku lamaan tahay markaysa waxaan markaa ijtimaaca saas aawadee ijmaaca markaysaga ahlusunna waljamaca ku kulmaan xuja weeye wixii khilaafsanna waa zayq iyo bidca iyo dalaal weeyaan maadaama markaysaga waktigu u dhacay darsi yani marka kaloo cusubna kollay la gelayo insha allahu tacala halkaas ku joogi doonaa ilaa dib laga iclaamin doono insha allahu tacaala wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka